asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sulba codkayga idiin soo gaarayo halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada alabas wax walba isniin ilaa jimcaha ayaad si toos uga maqashaan warbaahinta sta waa subaxnimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosto sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka anigoo amsa ismaaciil ayaa idiin soo jeedin doonaa dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa qaar ka mid a wargeysada ka soo baxa dalka weliba waxyaabaha ugu waaweyn uguna xiisaha badan ee subaxani ay qorayaan wargeysada kale ah daily nation iyo weliba the standard ayaan eegi doonaa waxaana ku hormarayaa wargeyska daily nation bogga ugu hore ee wargeyska halkaasi waxa uu ku qorayaa amaba soo qaatay sawirada gudoomiyaha doorashooyinka dalka mr ofula jibukati ku-xigeenkiisa mrs juliana sherera halka sidoo kale uu qorayo eedeymaha kala duwan iyo weliba waxyaabaha hadda dalka ka socda dhegeystayaal isqabqabsiga is-eedeynta iyo weliba far isku fiiqida waxaa la leeyahay apetition hia ayuu leeyahay dabcan kiis halkan ah sidoo kale dacwad halkan warbaahinta oo lala hadlo iyo waxyaabo badan oo ku gadaaman doorashadii lasoo dhaafay madaxtinimada ayuu wargeesku leeyahay haddii aanu eegno arrimaha la xiriira dhankaasi iyo waxyaabaha ay ku doodayaan afarta xubnood ee ka tirsanaa guddiga doorashooyinka sidoo kalena kasoo horjeestay natiijadii madaxtinimada waxay leeyihiin waxyaabaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in maxkamadda dalka ay markaasi waxba kama jiraan ku tilmaamto doorashadii madaxtinimada taasi oo sidoo kale ay ku doonayaan in baaritaan lagu sameeyo hanaanka codaynta ee waa i e b c ama portalka loo yaqaano dhegeystayaal iyo si guud systemka iyo nidaamka i e b c oo dhan in baaritaan lagu sameeyo ayay doonayaan waxaa sidoo kale ay leeyihiin waxaanu nahay annaga ayaa ugu badan aqlabiyadda haysanaa oo afar ayaanu nahnaa saasila ajligeed waxa ay ka doonayaan maxkamadda in iyaga u ogolaato inay difaacaan guddiga i a b c oo wafula jabukati iyo kooxdiisa kale meesha laga saaro islamarkaana kiiska ay soo gudbiyeen raila iyo karua ay iyaga iska difaacaan ama ay difaacaan sidoo kale waxa ay leeyihiin ma jirin waa wax markaasi lagu kalsoonaan karo iyo weliba caddeymo ku aadan in doorashadii madaxtinimada ay u dhacday waa si xalaal ah sidoo kalena waxay leeyihiin xaqiijintii ma ahayn mid markaasi si wanaagsan ama si haboon ay u dhacday waxyaabaha kale ay markaasi ku doodeen waxaa ka mid ah in mister ofula jibukati uu ku guuldaraystay in isagu uu markaasi la tashado afarta gudoomi afarta xubnood ee guddiga doorashooyinka sidoo kale waxa ay leeyihiin in markaasi waa hogaanka wafula jibukati aysan ku iimaan qabin islamarkaana ay noqotay waxyaaba markaasi waa is-eedeyn iyo waxyaaba la mid a waxaa sidoo kale ay doonayaan in laga hor istaago mister ofula jibukati inuu markaasi waxyeeleeyo sida ay hadalka u dhigeen waa afarta xubnood ee iyagu ka tirsan guddiga doorashooyinka jibukati waxa uu ku doodayaa isaga oo markaasi u marayo ninka lagu magacaabo gid muigai oo isagu markaasi sharci yaqaana waxa uu leeyahay ruto waxa uu helay codad gaaraya toddoba milyan boqol kun toddobaatan iyo lix kun oo codada waxa uu leeyahay halka raila odinga uu helay lix dhibic sagaal milyan oo codada taasina wuxuu leeyahay sidoo kale waxyaabaha kale uu ku doodaya waxa uu leeyahay in doorashada madaxtinimada loo qabtay sifo sharciga waafaqsan waxaa sidoo kale mustafula jibukati uu ku doodaya in xaqiijinta iyo weliba meelmarinta codadka ay markaasi sameeyeen iyadoo ay qeyb ka ahaayeen afarta xubnood ee guddiga doorashooyinka waxaa sidoo kale ay leeyihiin keliya lix markaasi goobood oo codeyna ayaa ilaa iyo hadda keliya waxaa meelaha markaasi natiijadoodu aan lasoo gudbinin ay ka mid tahay waxay leeyihin only six polling stations waa yet to be taliad dabcan taasoo micneedu tahay afar xarumood ama polling station meelaha markaasi lagu codeeyo oo keliya ay yihiin meelaha aan ilaa hadda qeyb ka ahayn doorashooyinka waxaa sidoo kale ay ku doodayaan in afartan xubnood ee iyagu kasoo horjeestay natiijada ay doonayeen in wareegga labaad ee doorashada la aado ran of waxa uu ugu yeeray mister fula jibukati waxaa sidoo kale uu guddigu sheegayaa isaga u maraya mister fula jibukati dacwadda markaasi ka jawaabaya waxa uu leeyahay keliya toddoba iyo labaatan deegaan baarlamaaneed ayaa markaasi la shaacinin taasina waxaa u wacneed ayuu leeyahay qallasaha ka dhacay xarunta bomas dhegeystayaal halkaasi oo wuxuu leeyahay dabcan halkaasi oo oo waxa uu ku sheegayba qallaasaha kadib mister gulia ayaa halkaasi doonayay inuu ku dhawaaqa natiijada laakiin qallaasaha kadib waxaa macquul ah ama waxaa la ogaaday ama caddaatay in arrintaasi ay suurtagal lahayn sida iyaguna ku doodayaan haddii aanu kusii soconno warbixinada kale ee wargeyska daily nation bogga afraad halkaasi waxa uu ku qorayaa ama uu soo qaatay sawirka madaxweynaha dooran william ruto ku-xogeenkiisa rigaadi gashagwa musalia mudavadi moses wetangula kenneth lusaka dhammaantood halkaasi waxa ay uga qayb galeen ama waxay ku sugnaayeen kiniisada chris the king catholic oo ismaamulka bongoma ku taala maalinkii shalay aheyd ayay halkaasi uga qayb galeen kulanka laakiinse waxa uu leeyahay william ruto i will keep my word on mudavadi wetangula waxaa markaasi aan ahaan doonaa ku xaqiijiya ballanqaadadii aan u sameeyey mr moses wetangula iyo weliba mr musalia mudavadi waxaa leeyahay dabcan waxa uu doonayaa in musalia mudavadi la siiyo waxaa loo yaqaano chief waa prime minister ama prime cabinet secretary waxaa loo yaqaano taasoo micnaheedu tahay inuu ugu weynaanayo golaha wasiirada halka sidoo kale mr moses wetangula la siin rabo afhayeenka baarlamaanka waa sida hadda markaasi cad yacni gorgortan kuma jirto sida uu sheegay william ruto haddii ay ku guuleystaan waxaa la siinayaa afhayeen waxaa la siinayaa chief markaasi waxa uu ugu yeeray prime cabinet secretary in markaasi golaha wasiirada ugu weynaanayo waa ninka lagu magacaabo musale mudavadi halka moses wetangula labagooreyba la siinayo afhayeenka baarlamaanka dalka dhegeystayaal waxa uu sheegay sidoo kale william ruto in uu u doortay bongoma kadib waa weekendkii hore amaba axaddii hore uu oo qayb galay kulan si lamid ah ismaamulka kiambu waxauu leeyahay waxaad aa bedesheen waa jaangooyinta siyaasadda dalka maadaama bongoma xiliyadii hore ay u codeyn jireen ama inta badan cododka siin jireen royla odinga laakiin hadda cododkii ugu badnaa william ruto ayay halkaasi siiyeen ruto waxa uu codod gaarayaa laba boqol konton iyo shan kun sagaal boqol iyo lix ayuu ka helay ismaamulkaasi bongoma ee ka tirsan gobolka galbeedka halka royla odinga laga horeeyey in ka badan boqol kun oo codada halkaasi loogu horeeyey afar boqol wuxuu helay boqol afartan iyo shan kun aan raahde oo codod ayuu halkaasi ka helay sidoo kale waxaa leeyahay maadaama xiliyadii hore amaba agreementka ama waxyaabihii lagu heshiiyey uu ahaa in boqolkiiba toddobaatan cododka galbeedka ay keenaan moses wetangula iyo weliba ninka lagu magacaabo musale mudavadi laakiin arrintaasi ma aysan suurtagelin haddana waxauu leeyahay weli waan ka dhabaynayaa ballanqaadkii aan idiin sameeyey laakiin waxaa leeyahay saddex jibaar ama laba jibaarba si kala daawan saddex jibaar aan rahde codadkii iyo uhuru iyo ruto ay heleen labadii kun toban toddobadii oo ay ka heleen gobolka barta gobolka galbeedka ayuu hadda william ruto halkaasi ka helay rayla haddii aanu eegno bogga shanaad it was a civilian coup by jabukati ayuu leeyahay tani waxay ahayd afgambi ayuu leeyahay uu mr ofula jabukati ku qaaday dalka sidoo kale rayla odinga oo isna maalinkii shalay aad ku sugnaa halka loo yaqaano a i c charge oo xarunta amaba deegaanka kibera caasimada ta nairobi ayuu ku sugnaa halkaasi arrimo badan ayuu kaga hadlay waxaana uu doonayaa sidoo kale in maxkamadda ay si cadaaladda u xukunto kooxdiisa taageerayaashiisa siyaasiyiinta isagao xulafada la ah waa rayla odinga waxa ay doonayaan ama ay ka doonayaan waaxda dembi baarista dalka ee d c ida inay xabsiga u taxaabaan guddoomiyaha i e b c mr fula jibukati ninka lagu magacaabo antony oliog waa xildhibaanka madare waxa uu leeyahay haddii guddiga amaba mr kinoti iyo kooxdiisu ay markaasi xiri waayaan mr jibukati annaga ayaa markaasi xirayna ayuu leeyahay oo soo qabanaynaa we shall carry out a citizen arrest ayuu leeyahay halkaasi rayla odinga dabcan arrimo kala doonayo halkaasi oga hadlayay oo ku gadaaman doorashada iyo weliba eedeemo uu u jeedinaya mr fula jibukati haddii aanu kusii soconno bogga toddobaad ee wargeyska daily nation waxau ku qorayaa in sida uu sheegaya wargeyska daily nation qudhiis waxauu leeyahay waxaa inoo cad ama noo caddaatay weliba baaritaano la sameeyey kadib in markaasi la galay islamarkaana ay jireen fara kale oo galay hanaanka doorashada ee guddiga i e b c si gaara waxyaabaha dadka farta lagu fiiqay waxaa ka mid ah saddexdii markaasi u dhashay dalka venezuela iyagu lagu xiray garoonka j k a waxaa leeyahay shakhsiyaadkaasi ayaa looga shakisan yahay in ay jabsadeen sidoo kalena ay qeyb ka ahaayeen dadka iyagu galay amaba si markaasi access waxaa loo yaqaana u lahaa hanaanka doorashada ee guddiga i e b c baaritaano la sameeya sidaasi muujinayaan ayayna leeyihiin isla boga toddobaad waa halkaasi uu ku qoraya ninka lagu magacaabo rafael tuju maalinkii shaleed isna waxyaabo badan ayuu ka hadlay waxaan ogsoonahay in guddiga qaar ka mida guddoomiyaasha qaar ka mid a xubnaha guddiga doorashooyinka si gaara kuwa taabacsan mr fula jibukati ayaa waa waxa ay markaasi ku eedeeyeen in jabukati waa ninka lagu magacaabo rafael tuju uu doonayay in doorashada amaba lagu dhawaaqo in rail odinga uu ku guuleystay doorashada laakiinse uu jabukati iska diiday tuju maalinkii shalayheed waxa uu leeyahay aniga qudhaydu waxaan kulan sir ah la yeeshay jabukati iyo ninka lagu magacaabo cabdi guuliya iyo weliba boya mulo ayaan markaasi la yeeshay kulan sira waxaana uu leeyahay waa in ay sheegaan sidoo kalena dadweynaha ay u soo bandhigaan waxyaabaha kulankaasi aan oga hadalnay iyaga ayaa gurigeyga igu yimid ayuu leeyahay haddii kalena waxaan xitaa hayaa cadeymaha c c t v da kamerada in guddoomiyaha i b c iyo weliba labadaasi ka midka ah xubnaha guddiga doorashooyinka ay ugu maadeen gurigeyga secret meeting waxa uu yeeray yacni kulan qarsoodi ah oo waxyaaba xasaasi aan oga hadalnay ayuu leeyahay haddii aniga eedeymahaasi ay ii soo jeediyaan anigana kuwaasi kuwa ka daran ayaan hayaa ayuu leeyahay dabcan weli halkaasi qorti aliskula jiraa oo midba midka kale ayuu eedeym u jeedinaya haddii aanu eegno bogga sideedaad ee wargeyska daily nation waxaa uu qorayaa arrimo la xiriira defections ayuu leeyahay post pol follows rock ruto and raila collisions dabcan waxa uu ka hadlayaa arrimaha la xiriira labada kooxood oo la kala kulmaya diidmo iyo weliba siyaasiyiinta kala taageersan oo iyagu ka kala baxaya kooxaha si gaara waxaa leeyahay tan iyo markii natiijada lagu dhawaaqay raila odinga ayaa markaasi inta badan waxa uu la kulmay wejigabax amaba in ay ka carareen qaar ka mid ah siyaasiyiinta ama hogaamiyaashii taageerayay doorashada waxyaabaha halkaasi uu kamid kasoo qaatay waxaa ka mid ah barasabkii hore ee makweni kivuda kibwana iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta kale si lamid waxaa leeyahay kooxaha kala duwan ayaa iyagu isku eedeynaya xagga iyo azimiyo dadka la eedeynaya waxaa ka mid a leeyahay juneed maxamed iyo xasan joho oo waxay leeyihiin taageerayaasha raila odinga iyo weliba kuwa iyagu ku dhadhow iyaga ayaa ka dambeeyey guuldarada iyo weliba in markaasi wax isdaba maraan halka sidoo kale kooxda william ruuto ay ka cabanayaan ee leeyahay islamarkaana aysan soo dhaweyneynin kuwa kasoo baxaya azimiyo ee kusoo biiraya kenya kwanza sababa la xiriira waxay leeyihiin wax iyaga ay usoo shaqaysan ama usoo dhidin ay doonayaan inay cunaan taasina iyaga ayaa markaasi iska cabsanaya haddii aanu eegno bogga laba iyo tobnaad halkaasi waxa uu ku qorayaa warbixin ku saabsan abaarta ka jirta ismaamulka marsabit dhegeystayaal iyo inta udhexeysa isiyool iyo weliba si guud gobolka waqooyi ee dalka ayuu halkaasi uga hadlayaa iyo weliba xaaladda halkaasi ka taagan bal aan eegno warbixinta ugu dambe iyo bogga ugu dambe ee wargeyska aanu eegno daily nation waxa uu qorayaa wargeyska in lacag gaaraysa toban bilyan oo shilinka dalka ah ee la siin doono shanta sano ee soo socota xildhibaanada iyo weliba wakiilada m c s ka loo yaqaano wakiilada deegaanada hoose keliya waa waxaa loo yaqaana house rentka ay u qaadan doonaan lacaga aada u tira badan ee halkaasi lagu sheegayaa tan way ka badan tahay ayaa leeyahay dabcan waa kuwii ay xiliyadii hore qaadan jireen toban bilyan oo shilinka dalka ah ayaa waxaa loo yaqaana house allowance ay u qaadan doonaan xildhibaanada iyo weliba m c yaasha wakiilada deegaanada hoose dhegeystayaal bal the standard haddii aanu eegno bogga ugu hore waxa uu ku qorayaa isqabqabsiga u dhexeeya labada kooxood ee azimiyo iyo weliba kenya kwanza weliba guddiga doorashooyinka ayuu ku eegayaa bogga labaadna arrinta la xiriirta rafael tuju oo isagu imika maalinkii shalay had sidoo kalena hadlay sidoo kalena eedeemo kala duwan u jeedinaya xubnaha taabacsan jebokati si la mid ah waxaa bogga afaraad uu ku qorayaa warbixin ku saabsan in mr ofula jebukati guddoomiyaha doorashooyinka iyo ku-xigeenkiisa mrs jerera ay laba qareen iyo weliba laba hay-adood oo markaasi u kala dooda ay qabsadeen halkii ay markaasi isku mowqif ahaan lahayeen ayaa leeyahay bogga lixaad waxuu halkaasi ku qorayaa in waa ururka qareennada dalka ee elskay loo yaqaano ay doonayaan in iyaguna ay ku soo biiraan dooda socota waxaana ay leeyihiin waxaan wax badan ka caawin doonaa waa jaajaasha amaba xaakinada in markaasi aan wax badan u fududeyna ay leeyihiin si saaxiibtinimo aan ugu soo biirna ayna leeyihiin dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan sidoo kale wargeyska the standard uu qoraya dabcan warbixinada intooda badan waa ay iska shabahayaan oo waxaa moodaa in arrimo la xiriira dhankaasi iyo isqabqabsiga ay qorayaan halkaasi aynu u gudbaynaa qeybta wargeysada dhegeystayaal bal dhanka iyo saaxiibada aan u jaleeco daqiiqadaha inooga harsan xubinta subax wanaagsan si dhegeystayaasha inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabaristay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo weliba qadka kale teleefonka ee eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka ugu hore wicitaanka ku jiraan siiyo star f m hallow
alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
salaam masxaf subax wanaagsan oo bashka xaj xaga dheere subax lamida bashka xaga dheeri subaxan alxamdulilah walaal aad baa loo fiican saaka xoogaa cadceed inay jirto ad moodaa marka roob baan maarata rabba ka rajeynayna insha allahu iyo in maaragtay ay siyaasiinta isfahmaan oo hal meel ay u jeestaan insha allah waddanka horumariyaan waayahay aad baa mahadsan tahay bashka uu mahadsan yahay xagar dheera star f m hallow
salaamu calaykum calaykum salaam waraxma
maxamed tawana gaarisa dhikaburi haye gaarisa iyo subaxan maxamed
maasha allah boqolka boqol way diganta alxamdulilah Mhm.
raila baan ka warsubayna halka kasoo dhici doona warka uu sheegaye Mm.
ilaahay amuuraha taalaan leenahay taad marka in badan dhegeystayaasha maalinta idin waan aabto adigana sidoo kale bumaan aad baa mahadsan talaal star f m hallow
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waa maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqa iyo subaxan maxamed subaxan barquuqe way kala bedanta si ilaahay ugu talagalay waaye caafimaadka dukaamada waa la furtay iskuullada waa la aaday waa si ilaahay ugu talagalay waaye waayahay laba usbuuc laakiin wax idaacada dhegeysana ma laho waa tahay
marka dee idaacadda radio inaad iska tutuurnaba eega kirla iyo eega iyo tuula waxna haysta waan garan laana aad baan oga xumahay saaxib
bal bahasha naloo hagaajin mayo dad dad badan oo dad bilcilaa bilcayn rag bahashaasaa ku xirneen waayahay aad baa mahadsan tahay star f m hallow
alo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Waal- ismaaciil calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud daar dhaqane jaar waan kusoo dhaweynaya maxamuud ijaara iyo subaxan waan weya walaalo ilaahay baa mahad alxamdulilah ilaahay mahadle nabad baan ku waagbaraysanay intaan ogno hadda wax dhib ma jiro Mhm.
waa iska adduune maamada hadda aan maqlayo waa waa geerood allah u naxariisto aan leenahay iidana jannada allah ka waraabiyo iida eerki samir iimaan allah ka siiyo Mhm.
intaas nagaba wax dhibaatee kale ma aanan maqlin inta carrada hadda way kala degan tahay waayahay ilaahay oo unbaa leenahay dawlad eh, nabada oo degan wadanka nabad ilaah nooga dhig Mhm.
sidii maslaxada ilaah noo marayna nimanka madaxda si madlex allah ku kala bixiyo Mhm.
marka leenahay dawlad cusban iyo county hadda waxaa imaaday mclkii iyo governor cusban iyo waxyaalo badan marka waxaa leenahay sidii hore bar si ka bedelan Mhm.
bar isku daawar inaad keentiin dadka as- hadda arafashiin oo iska dhaaftiin qabiyaaladii waxaan macno lahayn waayahay marka waana ka filaynaa governor nadiif inuu oo war uu isku dayi doono intii tabartiisa waa tahay aad baa kolley mahadsan tahay dadkana waxaa u sheegaya inay oo la maxaarin dawladda oo la gacan qabto maxaa yeele haddii maxaarid haddaba laisku bilaabo Mhm.
wax hagaagba male marka waxaan leenahay nin kasta meeju joogo waxuu ka qaban karo ha ka qabto Mhm.
nabadgelyada aan ku dadaalno waqooyi beri iyo kenya ba ilaahay nabad ha ka dhigan leen Aad baa dhegeystayaal mahadsan tahay meel ay joogaan ba haliis wax wanaagsan subax la mid ah aad buu mahadsan yahay eh, maxamuud daahir dhaqane ijaara star f m hallow star f m hallow waa ka gudbayaa dhegeystaasi oan ismaqli laanahay qadka ee ka xun xigaha star f m hallow hallow star f m waa tahay dhegeystaasi isna oan ismaqli waanay dib usoo bigsiyaa leeyahay mar kale xigaha aan siiyo star f m hallow
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا ورا محمد ابراهيم محمد وكونتي من انا خالص عليه هاي من دير أي صباح محمد ما شاء الله نودي عقبان وبريي قوبين جرعتي وحبرشدا دمان ولا ديري جوجين وقو وجود دجل واي جوجين وجود وجود دجل صح.
ان waxayna ku haynaa on supreme court high court tarashan een bisha dambo oo laleeyahay rayla haddaan aqrinaa soo dhahayo awilgowa maaho muda marka gurigii adaa wadha gurigii adaa wadha marka asad waa soo noqota waa tahay marka inaan ku haynaa istarifnaa dhegeysanna insha allah say ka kordha insha allah aad baa mahadsan tahay star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
mombasa
soo dhow walaal raadiyaas u gaabi
mombasa
tahay dhegeystayaasha raadiyaha ku dheer isu maqlino hallow star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma مثلا اسماعيل أبا كو سلام ونعم جوك حيها قوتي لا زارها ليحلي haye dhagaxley iyo subaxan ليحلي ما شاء الله هلكا سوا برست آدي آدي لغو عينها mhm
اسكو ساعدك أنك زاديك تحصر فرع ما شاء الله واحد بس لا أوتي تلاتة صحوة waa tahay hagaagka aad ba mahadsan tahay gabadhaasi dhegeystaha kale star f m hallow
waalaikum wacalaykum salaam waraxma
alo waa ku maqlayaa raadiyaa soo gaabi waad hagaag dhegeystahaasi asna waa ka xumahay raadiyaha ayaa ku dheer qadkayaana ka go-ay mar kale star f m hallow
alo alo saad waa ku salaan waa kaa qaday walaal
tariif waaya waa fiican set maasha allah maasha allah magacaaga
tariif nodika waay haye modika iyo subaxan
waa lagu fiican saaxiib alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale mhm
waa la fiican yahay waa un alxamdulilah doorashana waa loo soo baxay un madaxweynahaasina waxaa leenahay un sidii nabad un ha lagu dadaala waa ku fiican saaxiib alxamdulilah waa tahay aad baa mahadsan saaxiib star f m hallow
هلا السلام عليكم calaykum salaam waraxma
walaalkiin maxab aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan farxiye county wajeer subax la mida farxiya wajeer iyo subaxan
alxamdulilah si fiican aan ku abreysanay mhm
ilaa inta ugu badanna ilaahay rooba noo keen qoraxdana ha qaboojiyaan leey subax wanaagsan walaalkii mar kale subax la mid ah aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale warkaya foodi nagu soo haya star f m hallow raadiya si gaabi hallow star f m asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma hallow xuseen cali cabdixaqir dheere xuseen soo dhow raadiyaha kugu dheer
waa fiicanna boqol toban iyo afar haye haye xaga dheer sidee lagu yahay subaxan xagar dheer jawigu waa degan yahay iskuul iyo dugsi waa la aaday ma garad haye haye
aad iyo aad biyihii waa la dhaansaday arigiina shuqul iskuma lihin horaan kuu yidhi ma garad haye
calamul islaam nabad allaha nooga dhiga in badan baan ku salaamaya saaxiib hawada aanu ka wada shaqayna waa tahay aad baa umahadsan tahay waa kaa qaaday aniguna xuseen uu mahadsan yahay ee dhankaasi xagadheer inagu soo wacay bal dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa dhankaasi wicitaanka inta aan warka u gudagelin star f m hallow waa tahay hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
ولا القاري أدبا السلام يا روري ولا aroori la mida walaal
أنت عدي هيا بدك haye sidee lagu yahay halkaad ku sugan tahay ما شاء الله مستعبه أدبا يعني ما شاء الله أو برجع ما استعبني وأوكي كنت صورت إن هاي حبيب لهم كل شيء دائما aha نوض مع لهم نسيء ولا القاري أدبا السلام يا روري تسوان waa tahay aad baa mahadsan tahay waa kaa qaadnay bintacdi baa mahadsan tahay dhegeysta ugu dambe aan fursada u siiyay ahayd dhankaasi iyo eh, subax wanaagsan dhammaantiin waa mahadsantiin dhegeystayaal eh, waata dhegeystayaal kulan wacan dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan mar kale waa subaxnimo isniina taaradu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha siddeedaad agosto sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaanka gaar ahaan xaaladda dalka alaba soo xolba siniin arbaco iyo jimco ayaa si toos uga maqashaan warbaahinta star barnaamijka waxaa idiin daadihin doona anigoo ah muse cusmaaciil hadduu iba yidhahda dhegeystayaal dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaa si toosa inooga maqlaysaan dhegeystayaal sidoo kale barteena internetka ayaa si toosa inaga dhegeysan kartaan goob walba aad ku sugan tihiin barnaamijka alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha siyaasadda iyo weliba waxyaabaha markaasi dalka ka taagan dhegeystayaal iyo xaaladda dalka waxyaabaha ka cusub dabcan sabtii xad ayaa laga soo gudbay weekends ayaa la dhahaa waa la ogyahay dalkani kenya markii sabtii xad la gaaro dabcan waxyaabo badan ayaa soo kordho arrimaha siyaasadda aad iyo aad markaasi xiisaha ay u yeeshaan waxaan si good u eegi doonaa dhegeystayaal waxyaabaha markaasi iminka dalka ka jira si gaara isqabqabsiga iyo weliba ciyaarta kolba dhan loo rogaya ee iminka ka dhex jirta haddii ahaan lahayd guddiga doorashooyinka ee i b c labada dhinaca iyagu ku loolamayay doorashada madaxtinimada ee garabka azimiya weliba kenya kwanza iyo weliba shakhsiyaad kale iyaguna magacyadooda halkaasi lagu sheegay waxaan ogsoonahay in kiisas kala duwan maxkamadda la geeyey kiiskii ugu horeeyey ee azimiyo rayla iyo karua ayaa geeyey dabcan waxaana markaasi kiiskaasi jawaabtooda geeyey iyaguna garabka kenya kwanza ama william ruto sidoo kale garabka kooxda jibukati uu hogaamiyo isaga iyo weliba labada xubnood ee kale ee isagu taageera ayaa halkaasi geeyey sidoo kale afarta xubnood iyaguna kasoo horjeestay natiijada doorashada sidoo kalena taageerayaa go-aanka azimiyo ayaa iyaguna waxay maxkamadda u gudbiyeen dacwad kale oo ay ku ayiidayaan ama ay ku markaasi xoojinayaan dacwadda azimiyo lawmoja dabcan waanu eegnay ama waanu soo eegnay barnaamijyadii hore aanu kusoo eegnay waxyaabaha markaasi kooxda azimiyo lawmoja ay iyadu iyagu markaasi raila iyo karuwa maxkamadda geeyeen laakiinse ma doonayn inaan maanta eegno waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal jawaabta jibukati waxaanu sidoo kale eegi doonaa jawaabta ruto waxaanu sidoo kale eegi doonaa ninka lagu magacaabo rafael tuju oo isaguna arrimo badan maalinkii shalay ahayd banaanka keenay arrimahaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale raila iyo ruto waxay maalinkii shalay ahayd ku kala sugnaayeen ismaamulada bungoma iyo weliba magaalada nairobi waanu eegi doonaa iyaguna hadaladooda iyo waxyaabaha halkaasi ay ka dheheen si guud arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa hadduu eeba yidhaahdo laakiinse marka u hore waxaan ku hormarayaa jawaabta mr wafula jibukati gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee i e b c waxa uu isagana jawaab markaasi uu ka bixiyey ama uu maxkamadda u gudbiyey waxaa loo yaqaana response amaba afidavitka kaasi oo uu kaga soo horjeedo waxyaabihii ay maxkamadda u gudbiyeen raila odinga iyo weliba mada karua arrimo badan ayuu halkaasi kaga hadlay waxaana uu sheegay in doorashadii uu qabtay ay ahayd mid xor ah mid cadaalad ah iyo weliba mid markaasi ay ku dheehan tahay daahfurnaan waxaa sidoo kale uu ku sheegay in uu u qabtay doorashada si waafaqsan sharciga laakiinse arrimahaasi marka laga soo tago jibukati arrimo dhowra ayuu halkaasi kaga hadlay waxaa ka mid ah in lagu qasbay amaba loo yimaaday sidoo kalena loo soo bandhigay laba shuruudood shuruudda ugu hore ayaa waxa ay tahay in doorashada uu natiijada uu ku sameeya waxa loo yaqaana moderate yacni uu sheego in boqolkiiba konton iyo kow ay u jirin qof ama musharax gaaray sidaas la ajligeed round off waxaa loo riraan waxaa loo yaqaano ama round two la aado doorashada wareegii labaad loo gudbo haddii midaasi ay suurtagelaynne raila odinga in markaasi lagu dhawaaqo optionka ugu hore amaba arrinta ugu hore loola yimaado ay ahayd kow in raila odinga uu ku dhawaaqo haddii ay taasi suurtagal ahaynne in doorashada resultka ama natiijada wax moderation la dhaho lagu sameeyo hagaag jibukati marka dad ayuu halkan kusoo magac qaaday oo uu ku daray kiiska iyo weliba magacyadooda kuwaasi uu sheegay in abaare saddexdii aroor waa saddexdii aroornimo ama tree a m ay u yimaadeen oo ay kala hadlayeen arrimahan labada shaksi ee halkaasi ugu horey waxaa ka mid ah amos waqo waa nink isagu markaasi senatarkii hore isma- ninkaasi ismaamulka ee ee busia iyo weliba ninka lagu magacaabo ee ninka lagu magacaabo rafael tuju oo isagu ahaa xogiyihii guud ee xisbiga jubilee laakiinse hadda ah madaxa fulinta director general ee azimio la umoja dhegeystayaal Eh, haddii aanu sidoo kale kusii soconno mr wafula chibukati waxyaabaha halkaasi uu ka doo- uu ku doodaya waxaa ka mid ah uu leeyahay Een, arrintaasi markii laga soo tago waxaa qayb ka ah ayuu leeyahay eh, saraakiil sarsare si gaara kuwa dhanka ammaanka ayuu sheegay waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo hillary mutiyambai oo ah eh, ag- abaandulaha booliska ama inspector general of police sidoo kale eh, lieutenant general francis ogola oo isagu ah ku-xigeenka eh, ciidamada difaaca dalka ayaa qayb ka ah dhegeystayaal sida uu mustafuula jibukati uu ku sheegay warbixintiisa dadka u imaanaya ee ku qasbaya sidoo kale waxaa ka mid ah kennedy ogeto oo waxaa isaga ninkan markaasi madaxa xafiiska madaxweynaha ayuu yahay marka wuxuu leeyahay eh, je- labadaas nin aan soo sheegnay amos wako iyo weliba rafael tuju iyo saddexda nin ee kale ee dhankaasi iyo amniga ka socday ayaa dadka ii imaaday sidoo kalena igu qasbay in aan eh, natiijada kow rail odinga ku dhawaaqo haddii kale aan sameeyo waxaa loo yaqaano moderation ayuu leeyahay waa waxyaabaha markaasi jawaabtiisa uu maxkamadda u gudbiyey ayaanu ka hadlaynaa dabcan ee uu ku sheegay kiiska Eh, sidoo kale waxaa xusid mudan oo jabukati halkaasi uu ku daray uu leeyahay arrintan waxaa ku taageertay haweeneyda lagu magacaabo juliana cherere waa guddoomiye ku-xigeenka ee guddiga doorashooyinka sidoo kale wuxuu leeyahay waxaa kasoo horjeesteen eh, ninka lagu magacaabo marjan xuseen marjan Eh, sidoo kale waxaa kasoo horjeestay eh, boya molu iyo weliba eh, guuliye professor guuliye Eh, sidoo kale haddii aanu kusii soconno waxuu leeyahay jerera waxay iisoo bandhigtay eh, qodobo kala duwan oo iyada oo sheegtay in aanu ku sameyno yacni eh, ruto aanu ka jarno codad gaaraya laba boqol saddex iyo soddon kun codadkaasina aan u weecinno dhanka eh, waxa loo yaqaano eh, eh, invalid markaasi amaba kuwa halaabeen Eh, codadka markaasi halaabay aan u weecinno Eh, kadib halkaasi maxaa dhacay isaga waxa uu leeyahay eh, waxaanu ku qanacsannahay natiijada Eh, william ruto madaxweynaha dooran codadkan halkaasi uu ka helay waa codad markaasi ah codadkii isaga uu helay laakiin eh, jabukati wuxuu leeyahay waxaa jirta toddoba iyo labaatan deegaan baarlamaaneed oo markaasi iyagu aan la shaacinin natiijadooda sidii kuwii hore loo shaacinayo xarunta bomas aan lagu shaacinin waxaana uu u sababeeyey uu leeyahay halkaasi isqabqabsi iyo qallaaso ayaa ka dhacay qallaasahaasi ayaana sababay in markaasi aanu samayno waxa uu ugu yeeray aanu ka baaqsanna ayuu yidhi inaan eh, arrinta markaasi ay noqoto mid aan lagu dhawaaqin weliba wuxuu leeyahay professor guuliye ayaa natiijadaasi ku dhawaaqi rabay laakiinse eh, jawiga halkaasi oo aan wanaagsanayn awgiisa ayaanu u si- u samayn wayna sidaasi ayuu leeyahay waxyaabaha kale ee mustawafula jabukati halkaasi uu ku sheegay waxaa ka mid ah uu leeyahay waxaa sidoo kale jira ilaa eh, lix de markaasi xarun oo lagu codeema polling stations eh, oo iyagu markaasi natiijada verify ama taling waxa aan raha- taling waxa loo yaqaano ay ku sameynin Eh, laakiinse wuxuu leeyahay si guud doorashadii dhacday eh, waa sida uu ugu sheegay ama difaacidiisa ama isdifaaca uu ugu sheegayba waa mid markaasi eh, xor ah mid xalaal ahayd mid natiijada markaasi lagu qanci kara ayuu leeyahay iyo weliba eedeymahaasi uu u jeediyey saraakiisha kala duwan sidoo kale saraakiisha ugu soo sare ee dowladda dhanka amniga ayuu qeyb kaga soo daray ee waa kiiska ama waa jawaabtaasi uu bixiyay dhegeystayaal william ruto qudhigiisu isagana ee, waxaan ogsoonahay in ee, is- halkaasi uu jawaabtiisa s- ee, u bixiyey waxaana uu sheegay ama ay ku sheegeen in doorashadii dhacday ay ku qanacsan yihiin natiijada sidoo kalena ee, guddiga doorashooyinka si gaara guddoomiyaha mr fula jibukati iyo weliba labada eh, xubnood ee taageereysa ee kala ah cabdi eh, waa waa professor guuli iyo weliba ninka lagu magacaabo boya molu ay ku qanacsan yihiin natiijada halkaasi ay eh, ku dhawaaqeen sidoo kalena ay leeyihiin doorashadu wax isdoomarina kumaysan arag waana in markaasi kiiska karuwa iyo weliba raila daaqada laga tuuro waa jawaabta eh, ninka eh, kooxda lagu magacaabo kenya kwanza iyo weliba kooxda eh, dhankaasi iyo william ruto dhegeystayaal eh, aanu u imaano rafael tuju dabcan maalinkii shalay heed ayuu hadlay isaguna waxa uu halkaasi ka dhawaajiyey arrimo dhowra ja- hadalkiisana waxa uu ku soo aadayaa ama uu jawaab u yahayba sida uu sheegay ee waa arinta eedeymaha loo soo jeediyey si gaar ah eedeymaha uu u jeediyey ee ninka lagu magacaabo ee mr ofula chibukati ee dhegeystayaal ee maalinkii ee shalay duhurkii ayuu la hadlay saxaafadda mr tuju ee waa madaxa fulinta ee isbaysiga azimio la umoja director ge- aan rahde ee director general ee wuxuu leeyahay haddii halkaas si aanu eegno waxyaabaha uu ka hadlay waxaan u inimaana ayuu leeyahay mr fula chibukati dabcan ee oo taasi waxaan u nimaanay kadib markii sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka i e b c oo uu inoo sheegay in ay jiraan qaradaad si gaara wuxuu leeyahay form 34 a oo iyagu ku jiray ee dhanka portalka ama hanaanka ee iskugu gudbiyaan doorashooyinka ee guddiga doorashooyinka halkaasi ee ay markaasi wax isdabamarin lagu sameeyey sida uu sheegay kuwa qaar meesha laga saaray kuwa kale lasoo geliyey waxyaaba la mid a halkaasi ay ka socdeen waxaanu wacnay ayuu yidhi ee tuju ninka lagu magacaabo marjan xuseen marjan isagu arrintaasi waxa uu ka qaban waayo kadib waxaanu een, isku abaabulnay inaanu u tagno ninka lagu magacaabo wafula chebukati maalin dhan ayaanu raadinayna ayuu yidhi waanu helnay kadib waxaan waxuuna ugu- wuxuu noo sheegay inaanu usoo laabano saacado kadib uu mashquulsanaa saacadihii ayaanu usoo laabanay kadib haddana wuxuu sheegay in xilli kale uu noo qabtay uu leeyahay siday ahayd waxaan u nimaanay uu leeyahay labadii habeennimo 2 a m ayaanu xarunta bomas ugu nimid wuu hurda ayaan la yiri kadib waxaa dhacday uu leeyahay in eh, ilaa iyo laba saac kadib haddana aanu kulannay isagu wuxuu leeyahay afartii aroornimo ayaanu kulannay jabukatina kiiskiisa wuxuu ku sheegay in saddexdii aroornimo ay markaasi kulmeen Eh, waxyaabaha markaasi jibukati waan ogsoonahay oo waxyaabaha uu sheegay oo uu ku eeday tuuj waxaa ka mid ahayd inuu ugu baaqay in natiijada reyla lagu dhawaaqo ama baa markaasi wareegga labaad la aado laakiin tuuj hadda wuxuu leeyahay jibukati ayaa kulamo la qaadanayay ee shakhsiyaadka iyagu qaabilsanaa dhanka ay ruto ama chief agentska waxaa ka mid ah haweeneyda lagu magacaabo bos eh, sholey waxaa sidoo kale qayb ka ah ninka lagu magacaabo josephat nanok oo barasabkii eh, turkana ayaa qayb ka ah waxyaaba markaasi uu leeyahay eh, halkaasi ayay iyaguna qayb ka hayeen jibukati arrintu ku wargelina laakiinse waxa uu inoo sheegay uu leeyahay dabcan in markaasi aysan arrimahaasi eh, suurtagal lahayn si la mid ah waxyaabaha uu tuuju ka dhawaajiyay maalinkii shalayeed ee waxaa ka mid ah oo uu leeyahay eh, jabukati waxa uu la kulmayey afartan iyo toddobada markaasi returning officerska amaba qaabilsanaa doorashooyinka ismaamulada kala duwan ama loo yaqaano county returning officers waa sidaa uu hadalka u dhigee waxaana uu leeyahay kuddi waxa uu ku qasbay amaba uu ugu baaqay in inta ay natiijada xaqiijin ay isagu soo maraan waxaana uu leeyahay waxaa jiray eh, meel ay kula kulmayaan oo xarunta bomas ka mid ah meeshaasi oo albaabada u xirneed oo anaga xitaa loo diiday inaan galnay sidoo kale waxyaabaha tuuju uu maalinkii shalayeed ee isagana ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah oo uu leeyahay waxaan kulan qarsoodi ah la yeeshay mr ofula chibukati weliba kulankaasi isaga ayaa qalqaaliyey ayuu leeyahay weliba waxaan la kulmay maalmihii doorashooyinka ayuu leeyahay sidoo kale tuuju waxyaabaha kale uu ku andacoonaya waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay waxaan la kulmay ninka lagu magacaabo cabdi guuliye iyo weliba ninka kale lagu magacaabo boya molo waxayna igu yi- igu yimaadeen gurigeyga ayuu leeyahay ama hooyigeyga weliba wuxuu sheegayaa in uu hayo muuqaalada c c t v da kamerada oo haddii loo baahday xitaa uu soo bandhigayo waxaana uu leeyahay waa in markaasi ay bannaanka keenaan waxyaabihii aan ka wada hadalnay annaga asaga iska hadlaya dabcan iyo weliba labadaasi xubnood ee ka tirsan waa laba xubnood oo sarsaro ka tirsan guddiga doorashooyinka arrimo badan ayuu ka hadlay dabcan eh, mr tujo laakiin waxyaaba ugu muhiimsana ayaanu doonaynaa inaan kaga hadalno eh, maadaama aan soo wada qaban karin eh, waxyaaba markaasi hadalkiisa oo dheeraa oo isaguna ahayd mid markaasi uu iskaga difaacayay eh, waxyaabaha kiiska lagu soo daray ee uu u jeediyey mr wafula chibukati dabcan arrimo kala duwan ayaa halkaasi da- dhegeystayaal eh, eh, soo baxaya ama maalin maalinta ka dambeysa ama waqti waqti ka dambeeya halkaasi eedeemo ayaa laisku soo jeedinaya sidoo kalena waxyaaba qarsoona ayaa banaanka imaanaya sida eh, cadba eh, oo markaasi eh, marna kooxda eh, jabukati ay banaanka keenayaan marna kooxda kale ee lo- markaasi dhanka afarta xubnood ay keenayaan waxaan ogsoonnahay in maalmo ka hor en, sarkaal isagu ka mid ah ama ka tirsan dhankaasi iyo i e b c waxa uu ku andacooday in qof ajnabi ah uu markaasi gudbay ama uu gacanta ku dhigay hanaanka doorashada isaga oo markaasi ka dhawaajiiba in natiijada doorashada la farageliyey sidaasi si la mid ah ee waxa aanu ku eegaynay warbixin ay soo saareen ee dhankaasi iyo d c i da iyaguna laguna qasbaya oo la leeyahay waa in ay s- banaanka keenaan waxyaabaha ay caddeemaha ay ka hayaan saddexdii nin ee iyagu u dhashay waddanka venezuela kuwaasi oo ay ku qabteen ee garoonka j k i a waxaana sidoo kale ee q- sarkaalkaasi uu sheegay oo lagu magacaabo mr justus, eh, justus nyangaya oo ka mid ah saraakiishii ka hor yimid natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha i b c ofula jabukati shan iyo tobankii bishan waxa uu sheegay in ajnabi ah oo magaciisa lagu sheego godino omor uu galay hanaanka i e b c kadibna natiijada farageliyey afidavidkiisa amaba eh, waxyaaba markaasi kiiska ayuu arrintaasi ku daray ninkan waa nin sarkaal sare oo ka tirsan i e b c waa toddobada xubnood ayuu ka mid yahay waxaana uu leeyahay eh, waa la farageliyey hanaanka natiijada markaasi iyo weliba waxyaabaha halkaasi ka socday dhammaantood waxa uu sheegayaa eh, mr nyangaya in ajnabigan uu laga soo bilaababa kowdii eh, bishii lixaad ilaa doorashada kadib adeegsanaya hanaanka i b c wuxuuna sheegay in habeenkii markaasi uu ku mashquulsan yahay adeega i e b c arrintan oo guddiga eh, natiijadii am- amaba response waxa loo yaqaano ma jawaabtii eh, guddiga doorashooyinka ee i e b c iyaguna ay bixiyeen waa jabukati iyo weliba eh, labada xubnood ee taageersan waxay ku sheegeen inaysan jirin waxyaaba la mid ah inaysan jirin faragelin inaysan inaysan jirin in la jabsaday hanaankooda doorashada inaysan jirin sidoo kale waxyaabo kale oo kuwaasi la mid ah oo ka dhacay portalka amaba eh, qaabka la iskugu gudbinaya eh, doorashooyinka dalka dhegeystayaal Eh, waa tahay dhegeystayaal qodobo kale ayaa miiska inoo saaran oo aada u tiro badan dabcan eh, oo aanu eegi doonaa waxaana sidoo kale hadda aanu ogsoonnahay in eh, afartii xubnood ee guddiga i b c iyagu natiijada kasoo horjeestay hadda waxay doonayaan oo ay leeyihiinba eh, annaga ayaa markaasi qaabilsan annaga ayaa matali doona oo ay tahay maxkamadda inay noo ogolaato inaan matalno i b c waxay leeyihin jabukati iyo weliba labada nin ee ee komishinayaasha ee iyagu taageersan ha laga saaro meesha annaga ayaa wax walba caddeyn haynaa waana in maxkamadda inoo ogolaato in annaga aanu matalno waxaanu soo sheegnay in laba qareen ay kala qabsadeen hadda jabukati iyo kooxdiisa qareen ay qabsadeen gaar ah ee jerera iyo kooxdeeduna qareen gaar ah qareen gaar ah may qabsadeen waxayna leeyihin waa in anaga aan matelnaa guddiga maadaama sidoo kale markii la eego coram waxa loo yaqaano amaba aqlabiyadda aan oga badan nahay marka waxyaalo badan ayaa banaanku keenayna waxyaabo badan ayaanu ka dhawaajin doonaa waa in loo ogolaada ayay leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin eh, kuma markaasi qanacsanin eh, si guudba eh, hogaanka wadhankaasi iyo eh, mr fula jabukati waxyaabaha kale ee soo shacbaxay waxaa ka mid ah oo ay leeyihiin xitaa whatsapp groupkii aan iskuri jirnay ayaan laga saaray waxay leeyihiin eh, whatsapp groupkii oo xubnaha i e b c ay ku jireen jabukati anaga wada saaray ay leeyihiin oo kuma jirna hadda yacni meeshii communicationka ama xiri- eh, waxyaaba wax kasta lagu soo gudbinayay hadda way kala kacday ay leeyihiin dabcan xitaa waxaa muuqata ama doorashada haddii lagu celiyo iyo haddii markaasi natiijadii eh, mr jabukati maxkamadda ay ayido waxaa markaasi halkaa ka muuqata in weli guddiga uu kala jabsan yahay oo xitaa wada shaqayntoodu ay aad iyo aad u hooseyn doonto hagaag qadar adeegi qaybta ka barnaamijkan soo qaban doonaa dhegeystayaal kadib qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu aadi doonaa halkaasi oo miiska inoo saaran yihiin waxyaabo kale oo aad u tiro badan raila odinga iyo weliba william ruto ayaan iyaguna ka hadli doonaa iyo iyaga oo ku kala sugnaa gobolada kala duwan ee dalka eh, maalinkii shalay aheyd dhegeystayaal iyo hadaladooda waxyaabo kala duwan ay halka kaga hadleen ayaanu soo qaadan doonaa eh, hadduu eba yidhaahdo balse marka hore aan soo qabto qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeysta waxaa lagu leeyahay tuinwane aanu kor isku qaadno haddaanu kenyaan nahay waana inuu isgarab siinaa ama isgarab istaagnaa isla soconnaa dhibaatooyin kala duwan ayaa la dareemay waxaana had iyo jeer laga maarmaana inaanu garab isa siino marka dhegayste waa inaanu garab isa siinaa si aan dhammaanteen u wada noolaano ama aan ka gudubno dhibaatadana hortaagan safaricom ayaa macmiisheeda garab taagan oo waxay u keentay adeega loo yaqaano tuinwane offer oo ay waxyaabo badan ku helayaan maxaad ku helaysaa dhegeyste macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya kadib markay garaacaan xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees waa star four four four star two two hash ama isticmaalaan appska loo yaqaano my safaricom app kow waxaad helaysaa dhegeyste one g b data bundle valid one hour twenty bob waxaad helaysaa one g b oo internet ah hal saac ayaa saa doonto u isticmaalaysaa labaatan shilin oo keliya ayaadna ku qaadanaysaa sidoo kale labaatan shilin ayaad gashanaysaa waxaad saa doonto u hadlaysaa muddo hal saac unlimited calls dhegeyste muddo afar iyo labaatan saacadoodane sidaa doonto ayaad fariinta gaaban ama short messageka loo yaqaano u diri kartaa dhegeyste labaatan shilin oo keliya ayaadna bixinaysaa waa unlimited s m s valid twenty four hours at twenty bob sidoo kale safaricom ayaa u siinaysaa fursad macaamiishooda in ay cunno ku iibsadaan dhibcaha bonga points waxaa jira dad ay ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga points ayay u buuxaan orodoo tag supermarketka kugu dhow oo ku iibso cunnada aad u baahan tahay ee bonga pointskaasi kusoo iibso xitaa haddii aad rabto dhegeyste waxaad ugu iibin karaysaa saaxiibadaada keliya waxaad garaacaysaa xidig hal laba lix afar ges waa star one two six hash sidoo kale safaricom oo macaamiisheeda garab taagan ayaa siinaysa barnaamijka ndoto zeto waa barnaamij markaasi bulshooyinka kala duwan ku xaqiijinayaan riyadooda safaricom ayaa u rumaynaysa adiga i dhegaysanaysa haddii aad riya leedahay maanta safaricom ayaa ku rumaynaysa keliya waxaa lagaa doonayaa inaad codsigaaga u gudbiso safaricom ndotozeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka kuugu dhow ee safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qaybta waxbarashada oo ay safaricom kugu garab taagan tahay dhegeyste in carruurtaada ay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxay fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardayda macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwii ay ansixiyeen macadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaadna ka helaysaa shabakadda amaba markaaad yiraahdo xidig labo sagaal hal afar ges waa star two nine one hash dhegeysta ayaad garaacaysaa kadibna adeegaasi ayaad helaysaa kow waxaad helaysaa amba safaricom ee kugu talagalashay ee adeegaasi waxbarashada ee friiga ah in riyadaada lagu rumeeyo waxyaaba aad u baahan tahay halkaasi ndoto zeto ayaa lagu leeyahay ee bulshooyinka kala duwanna ku xaqiijinayaan sidoo kale in bonga points aad cunno ku iibsato dhegeyste haddii aad keliya u ogaad in bonga points aad call ama data ama telephone waxyaaba lamida keliya lagu bedelan karo maanta waxaa lagu leeyahay orod oo supermarketka cunno kaga soo iibso si lamidane waqtigaad doonto iyo sidaad doonto ayaad u hadli kartaa labaatan shilin oo keliya ama waxaad helaysaa internet waxaad helaysaa short messageka ama s m s ka waxa loo yaqaano waxaad helaysaa call free ah oo hal saaca dhegeyste sidaa doontay aadna u hadlaysa arrimahaasiiba hadda maantaba ka faa'idaysta dhegeyste inta aysan ku dhaafin qaybtii ugu horee barnaamijka ayaa soo dhegeysateen sidoo kalena waxaad kusoo maqasheen arrimo dhowra iyo weliba faahfaahino aanu ku eegeynay waxyaabihii dalka ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dhegeystayaal iyo weliba arrimaha isqabqabsiga iyo weliba laisku haysta ilaa iyo hadda midba midka kale eedeymaha u jeedinaya dhegeystayaal eedeymahaasi oo laisku marinayo hawada kuwa saxaafadda laisku mariyo iyo kuwa qoraal oo dhankaasi iyo kiiska maxkamadda lagu daro ayay u kala baxsan yihiin waxaanu soo eegnay dhankaasi iyo labada xubnood ama labada markaasi garab ee u kala jabay guddiga doorashooyinka iyo midba midka kale eedeymaha u jeedinaya sidoo kale eedeymaha jabukati iyo qaar ka mida saraakiisha sarsare ee dowladda iyo weliba jawaabta rafael tuju ayaanu ku egeyna dhegeystayaal william ruto madaxweynaha dooran maalinkii shalay ahayd waxa uu ku sugnaa ismaamulka bongoma halkaasi oo isaguna uu uga qeyb galay kulan markaasi kaniisad amaba kulan diimeed si kala wadaan u dhigno halkaasina waxaa la socday ku-xigeenkiisa iyo weliba qaar ka mid ah hogaamiyaasha gobolka galbeedka dalka ruto waxaa isagoo arrimaha doorashooyinka ka hadlayay uu sheegay in doorashadii ka dhacday dalka sagaalkii bishan sideedaad labada kun labadiyo labaatanka ay ahayd midii ugu fiicneed ugu wanaagsaneed ugu dimuqraadisaneed ugu markaasi transparency waxa uu yeeray ee dalkani ka dhacda weligeed wuxuu leeyahay waa doorashadii ugu wanaagsanayd ee dalka ka dhacdayba weligeed xitaa dalkani kenya in doorashay ka dhaceysay ruto ayaa sidaasi leeyahay sidoo kale waxyaabaha kale uu ka hadlay waxaa ka mid a uu leeyahay dabcan wuxuu sheegay in saraakiisha doorashooyinka iyaguna loo hanjabay sida uu sheegay kuwa qaar lacago loo soo bandhigay waxa uu yeeray bribery iyo waxyaaba lamid a bal aanu dhegaysanno codkaasi ee madaxweynaha dooran waa william ruto oo isagu arrimahan ka hadlaya ee iyo weliba waxyaabaha halkaasi uu ku sheegay maalinkii shalayheed
Independent Electoral and Boundaries Commission have also set a new standard for our independent institutions. Tuseme ukweli, IEBC katika uchaguzi huu wamefanya mambo ambayo haijawahi kufanyika. Wamefanya uchaguzi wa huru na wamefanya uchaguzi wa wazi. if there is a transparent election that has been held in the Republic of Kenya, it is the one of 9th of August 2022. Kwa sababu sisi wote tulipiga kura na hiyo hesabu yote ikawekwa kwa public portal. Hakuna mtu amesema ile ilitangazwa kwa polling station haiambatani na ile iko kwa public portal, si ni kweli? So the IEBC, I must say, has set a new standards of performance for all our independent institutions. Our good brother Wafula Chebukati has set a new standard for public servants in the Republic of Kenya. That we can resist bribery and blackmail and intimidation and threats and serve in accordance with public interest as a public servant. And I want to say Chebukati is the hero of this election. si ni kweli? Yale mambo Chebukati amepitia, ile hongo amehaidiwa, ile vitisho amepatiwa na amekataa na akasimama imara. Chebukati ameweka kiwango mpya ya wafanyikazi wote wa serikali katika taifa letu la Kenya and we can proudly say that Kenya is finally getting to the place where the truth and justice and public servants can serve, knowing very well that what they do, as long as they are doing right, will earn them a place, not just in the history of our nation, but will also earn them a place as of respect
watahay codkaasi madaxweynaha dooran william ruto ayuu ahaa dhegeystayaal oo isagu ka hadlayay arrimo dhowra arrimahaasi uu ka hadlayay waxaa ka mid ah oo uu leeyahay doorashadii dalka ka dhacday sagaalkii bishan waa midii ugu wanaagsaneed ugu cadaaladsanayd ee dalkan ka dhacday sidoo kale waxa uu hambalyo u diraya iyo boogaadeen guddoomiyaha doorashooyinka mister wafula jabukati oo uu leeyahay waxaa markaasi loo ballan qaaday lacaga laaluusha waxaa sidoo kale loo loo hanjabay sidoo kale waxa uu sheegay in jabukati uu isagu tusaale u noqonaya dhammaan shaqaalaha dowladda iyo weliba kuwa dalkani kenya markaan ka gudubno hadalka william ruto raila odinga isagana waxa uu sheegay in markaasi arrimo dhowr ah ay jiraan waxa uu leeyahay doorashadii markaasi dhacday waa mid aan markaasi cadaalad ahayn marka ugu hore bal aanu dhegeysanno raila odinga oo isagu ku sugnaa dhankaasi ismaamulka kakamega oo sidoo kalena u ololeynayay ferdinand braza oo xisbiga o d m ka tirsan una tartamaya barasabka ismaamulka kakamega waxaana uu leeyahay waa in saraakiisha i b c oo jabukatiba xabsiga loo taxaba codkiisa aanu dhegeysanno oo kooban
inanuka nanuka. Kwa hivyo mimi nimesema watu kama hawa wanatakikana wasiwe ati wanaenda kusimamia uchaguzi au wachukuliwe wapelekwe jela, sio sivyo? Manake yale ambayo amefanya ni maovu zaidi. Hakuna haja ya watu kwenda usiku mzima kusimama kule kwenye mstari kupiga kura, alafu mtu mmoja kule Nairobi anakaa pale tu yanalenga hii toa weka pande hii, hii toa weka pande hii. Hiyo ni malimbazadi, sio? Lakini nasema Mungu iko, sio sivyo? Mimi pale mimi niko, sina wasiwasi na hakika ya kwamba kweli itatendeka mbeleni huku michini, sio? Sasa tumesema kwa sababu hii mpaka iendelee, tumesema tunataka tiku siku ya Jumatatu
waa tahay ee, codkaasi raila odinga isagu ku sugnaa ismaamulka kakamega waxa uu ku sheegay in ay tahay in xabsiga loo taxaabo jabukati weliba kooxdiisa ee, sida uu sheegay waanu eegi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee, laakiinse maalinkii shalaheed waxaa ku sugnaa deegaanka kibra isagana ee caasimada ta nairobi halkaasi uu sheegay inuu isagu uu iimaan qabo ama sidoo kalena uu aaminsan yahay inuu ku guuleystay doorashadii lasoo dhaafay sidoo kale waxa uu sheegay inuu cadaalad doonayo ee cadaaladana ay tahay waxyaabaha markaasi nabadda iyo wax walba horseedayso balaan uu dhegeysanno codkaasi raila odinga ee shalay uu ku sugnaa halka markaasi deegaanka kibera ee ismaamulka nairobi
Kenya wamepiga kura, wamesahau, wamerudi kazini. Hapana, Wakenya watu ambaye wamestarabika wanaweza kuvumilia na kusubiri. Sasa mimi ningependa kuambia hii. Archbishop Desmond Tutu ambaye aliongoza tume ya maridhiano katika Afrika Kusini Truth, Justice and Reconciliation Commission alisema kwa kimombo ati without truth there can be no justice. Without justice there can be no peace. Without peace there can be no reconciliation. Therefore, for- for there to be reconciliation in this country, first truth must be known. Ukweli iko wapi? Ukweli iko wapi? If there's truth, then there will be justice. Then there will be peace. Then finally there will be reconciliation. Want Kenya to be reconciled so that we can move together as one united nation. So now you don't want to talk about issues which are before the court. Because they say that it being subjudice. But we want to say that the other side should also desist from doing the same thing. And hii mambo tulisema hapo mbele, shida ya Kenya ni mambo ya ufisadi. Ufisadi kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaweza kusema ati alikuwa anataka kuhongwa. Nani alikuwa anataka kuhonga yeye? Na ni pesa ngapi? Na mbona haya ya kusema ati alikuwa anataka kuhongwa? Alisema yeye anatakuwa anataka ku- si kupigwa. Sasa anasema ati yo anataka kunihonga mimi. Pesa ngapi? Wewe mwenyewe umeshindwa kufanya kazi yako, unajitoka pale, unaanza kujigamba ati wewe ulijua. Nani alijua? Sasa Wakenya wanaweza kujiuliza, watatu wale ndio wanasema ukweli au wanne wale wanasema ukweli? Ukweli iko wapi? Where is the truth between the two, the, the, the two groups of commissioners? Somewhere there's a truth. What I'm asking for as Raila Amolo Odinga is to be told the truth. And this is not just because of the elections of 2022. It's for posterity. We don't want to go into an election and see the kind of charade that we're seeing today. Mr. Shebukati the chair stamping the other side with its two other commissioners, and then the other four commissioners this other side. It's a shame. Shame to democracy. Shame to the world. These are things that we don't want to see. There's what is called civilian coup. These people are trying to stage a civilian coup. They're trying to subvert the will of the people of Kenya. And Kenyans will not allow it. Millions of Kenyans will not allow it. tunaomba mahakama ifanye haki ili haki ijulikane Mimi Raila Odinga siogopi. Kama nilishinda nitasema nimeshindwa, kama nilishinda nitasema nimeshindwa na nitarudi nyumbani, lakini ukweli uko wapi? Mimi nina hakika sijashindwa kwa sababu jamaa and therefore I will stand firm.
waa tahay codkaasi waa raila odinga dabcan isaguna waxa uu ka hadlayey eh, deegaanka kibera is- maamulka caasimadda ta nairobi La ima- la igama guuleysan ayuu leeyahay midaasi xaqiiq ayaan u hayaa si jashindwa ayuu leeyahay sidoo kale waxauu maxkamadda ka dalbanayaa in ay cadaaladda eh, markaa si cadaalad si cadaaladda ay u xukumiso go-aanka hadda iyo weliba kiiska halkaasi yaala Eh, laakiin qodobka sida gaarka aan doonayna barnaamijka ugeena ayaa noqonayaa eh, arrimaha la xiriira ee jabukati ay ku eedeynayaan kooxda zimiyo oo ana leeyihiin waa afgembi markaasi eh, waa civilian ku dabcan eh, afgembi ay leeyihiin waxa uu isku dayay jabukati Eh, sidoo kalena qaar ka mid ah eh, kooxda zimiyo ayaa waxa ay ugu baaqayaan in markaasi eh, jabukati tallaabo laga qaado haddaba markaasi eh, dhegeystayaasha waxaa markaasi aan sidoo kale u siin doonaa fursadda daqiiqadaha soo socda iyo weliba waxaa lagu fasiran karaa isqabqabsiga soo batay iyo eedeymaha dusha la iska saarayo ee u dhexeeya dhammaan kooxahan kala duwan dhegeystayaal ee guddiga doorashooyinka dhanka iyo azimiyo dhanka kenya kwanza dhanka iyo saraakiisha kale iyaguna dowladda ka tirsan iyo arrimahaasi oo dhan ayaanu markaasi eegeynaa oo dhegeystayaashana fursad u siin doona iyo sidoo kale arrinta la xiriirta in mus- eh, wafula jabukati eh, tallaabo laga qaado oo kooxda azimiyo hadda ay imika ugu baaqayaan ninka lagu magacaabo george kinoti agaasimaha dacwad soogida inuu arrintaasi u gudagalo bal dhegeystayaal aad u tiro badan ee qadadka igu jira eh, fursadda waana siin doonaa waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo weliba eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eh, qadadka tooska ay saaxiibadu soo beegsan karaan si barnaamijka ay qeyb uga soo noqdaan fikirkoodana ay inoola soo wadaagaan dabcan haddii imika raadiyaha aad furatay dhegeyste ee waxyaabo badan ayaanu kusoo eegnay barnaamijka ee arrimaha isqabqabsiga ee kooxaha kala duwan iyo kiisaska maxkamadda la geeyey ee laakiinse haddaba maxaa laga fasiran karaa maa lagu fasiran karaabaa isqabqabsigan soo batay iyo weliba eedeymaha dusha la iska saaraya ee u dhexeeya ee kooxda azimiyo kooxda kenya kwanza kooxda doorashooyinka ee i b c oo iyagu kala jabay iyo xitaa saraakiisha sarsare ee dowladda oo iyaguna xitaa meesha lagu soo magacaabay lagu soo hadal qaaday kiisaska kala duwan iyo weliba arrinta la xiriirta in mus- mr wafula jabukati imika tallaabo laga qaado oo uu s- markaasi banaanka sii joogo bal dhegeystaha ugu hore ee qadka ku jira star f m hallow halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haa walaal waa maxamed ibrahim maxamed oo kauntiga mandara kala soo xiriirayo aad baan kusoo dhaweynayaa maxamed Een, aad o aad waan dhegeysanayay barnaamijka ilaasaakay haye marka een, maxkamadii high courtkii waa aqbashay natiijada Mm.
Ee, yacni way aqbashay dacwadda sax
Een, sidoo kale een, i b c iyo tiimka rutona way tageen oo dacwada way gudbiyeen Mhm.
laakiin garyaqaanada star f m dhawaanaha noo soo dooneyseen oo falaqeynta arrimaha maxkamadda Mhm.
waxay dhahayeen fifty plus one ma helin ruto waayahay marka caqabada ugu weyn taas waaye Een, midda labaadna een, kala jabka een, xisbiga ay een, yacni gu- guddiga een, doorashada Mhm.
i e b c guddiga oo kala jabayna waa arrin kala Mhm.
weligeeda ma dhicin guddi doorasho oo kala jabay tan iyo two o sevenkii ilaa hadda Mhm.
oo guddiga way midaysnaayeen maxkamaddana go-aanay gaaraysay waayahay marka doorashadii ugu ugu yacni doorashadana yala- yacni amar leema sheeg Mhm. Ee, ee, marka aad fiiriso dhanka kale arrinta la xiriirta ee isqabqabsiga waxa aan arkaynaa jabukati kooxdiisa saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan ay kiiska kusoo dareen oo ay leeyihiin waxaan lagu qasbay in raila aan ku dhawaaqno
Ah, aad o aad aad o aad inkastoo yani maxkamadda ay u tal arrintaas Mhm.
Een, laakiin ma- markaan fiiriyo arrintan waxaan moodaa inay lu- doorashada lagu celin doono haye
maxaa yeelay een, dho- dhowrkaa shay ku-
waa ka xumahay maxamed buraale qadka ayaa ka go-ay dhankaasi iyo ee, mandheera ayuu naga soo wacay wuu mahadsan yahay dib usoo beegsayaan leeyahay star f m hallow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
يوسف أخدميها مايا
ها مصعب هاهي والمصعب ورتاني إذا عاد حقانا ويخقون تكولي maya halkee joogtaa magacaaga inoo sheeg أنا آدم بشابالي لأن ميل باديان جواي ha aadan waa ka xumahay dabcan waa lagu howlan yahay ee waa idiin imaan doontaa xagga balanbala way naga soo gaaraysa malayne balka barnaamij ila socodsii bal ila gaarsii waa tahay barnaamijka waxaanu ku eegeynaa kiisaska maxkamadda loo gudbiyey iyo weliba eh, isqabqabsiga soo batay iyo eedeymaha dusha laiska saaraya ee u dhexeeya eh, i b c iyo kooxda azimiyo iyo kooxda kenya kwanza iyo weliba saraakiisha dowladda ee leeyahay iyaguna waa ay ku lug leeyihiin
isqaqabsiga miya Mhm.
anigu waxaan leeyahay horta wax walba in horta lagu dhameeyaa afgarad waa fiican tahay mideeda kale wax horta waxaa la yidhi xoolo dareer xun soo gelis xun xoolaha salaada markay dareehan tahay mid meel kula dareeraan ah habeenkina sidii ay ku kala imaanayaan waa garta marka horta waxaa goolaa la haleeyey yaa haleeya halkeelin laga haleeyay waxaa haleeyey ninkii xilki loo waxa loo dhiibaa haleey nin baa loo weynaysiiye ma ogtahay jibukati
ah raylana maan ruutana maaha waa jibukati haye ninkaasaa wax haleeyey haye maxaa fiicneed wax cadaalada inuu meesh ku mahayaayo ka dayaa fiicneed waa yahay
oo intan waxeen intan waxeen Mhm.
annaga hadda idinka soo baadiya aan joogo raadiyahan dhegaysanayna oo idinka aynan dhegaysanaynin haa meel walba meesha ay wax marayaan waan la soconnay waa tahay
marka eedda ninkaas ay iskale laba nimo ayaga laba nimo laba nimo xildoon bay ahaayeene Mhm.
ayaga eed ma laha waa tahay marka ninkii meeshii loo dhiibay oo mas-uuliyadda la saaray oo dastuur- dastuurka ku dhaartay Mm.
ninkaasaa eedda sini ninkaasaa waxa leeyay waa tahay Eh, kooxda raila waxay leeyihiin ninkaa hala soo qabto sidee u aragtaa
lasoo qabsaydeen miya haa haddee nin d- nin nin dambiilaha adugu yahay Mm.
waddankan hadda maxkamadda cadaalad baaba taallaaye aha annaga waxaan leenahay nin alla ninkan dembile ama ama ha ahaada azimiyo ha ahaada ama ha ahaada kenya kuwansa ha ahaadee Mhm.
nin alla ninkii dembile cadaalad hala keenan heleen waa yahay aad baa umahadsantahay walaal idaacadda nooseen aad noo warbaatane waa yahay waa yahay aad baa umahadsan tahay Een, waa lagu markaasi eh, dhegeystayaasha waan fahansannahay dabcan Eh, waxaa markaasi aan rajeynaynaa in ay lagu howlan yahay sidoo kalena laga shaqeynayo Eh, dhegeystaha kale ee qatar ku jiraan siiyo star f m hallow
alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
haa idaacadda way naga maqan toddoba casha walaa
magacaaga halkaad joogto intee joogta waan joogaa Isiolo.
sielo sielo waa tahay Ah, aad baa mahadsan tahay Eh, dhegeystayaasha waa ka raaligelinayaa goobaha markaasi ay iyagu eh, ku so ay idaacaddu ka maqan tahay saan idiin sheegayna eh, waa lagu howlan yahay weli dabcan eh, markaasi waa mawjid waa idiin soo laaban doontaa xigahan siiyo star f m hallow
oo soo dhowow
maxaa laga hadlayaa
tahay waa ka xumaay star f m hallow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة عبد القادر قارس soo dhowow cabdulqaadir waan dhawe saaxiibo waxaan leeyahay aha wadda jubbukaati waa markii labaad oo doorasho uu qabto oo la eedaynayo waa tahay mar horuu khalad galay oo maxkamad ay dhahdo waxaad qabaan kama jirin waa garta horta in lasoo qabto xaq buu leeyahay haye oo waxaan la tuhmayo oo mar walba inuu caddeeyo Mhm.
ilan keeskan kelimaa keeska loo haysto trib hore waa la fuuray maxkamadii hore 2017 2017 sax marka waa inuu horta maxkamad hor imaado ama ama hadda ama tan ha loo haysto ama tukal ha loo haysto laakiin labadaba horta waa inuu husoo hor istaagay noqonaysaa waa garta Een, ila waddankan ciyaar ma galo Mhm.
ninkan waa la aaminay wax baa qaba la dhahay wixiisa madmadow baa ku jira mar walba waa yahay waa had way ahayd soo maha kenyaanka ha u caddeeyo intuu ka taa istaaga ha dhaha waxan baan qabtay sidan bay ahayd ha noo caddeeyo ilaa haddana hadalkiisa mugdi baa ku jira waa yahay kolba meel buu ka buskicinayaa Mhm. marka isaga uu eedaamaha arkaysa eh, dacwadda jawaabta uu gudbiyey wuxuu leeyahay waxaa lagu qasbayay inaan rayla een, aan dhankiisa natiijada ugu dhawaaqo
annaga caddayntaas waxa waxaan ku waxaan ku aamini karnaa asaga sababtoo ah horaan baa maxkamad wax oga tuurtay jabukaati hadalkiisa maba aamin karna waa in guddi loo saaro baaro arrintaas sababtoo jabukaati ma ku kalsoonaan karna annaga waa inuuba doorasho noo qabtaana khalad aheedba laakiin doorashada ku celi sitaa haddii la dhaho isaga ayaa qabanaya weli hadda waa taa laakiin waxaan fiicnaan lahayd in eh, eh, dacwo laga geeyo oo waddankan dib loogu dhigo doorasho sanad ama laba sanad dib u dhacna dib guddaha lasoo dhiso haye waka jabukati lama aamin karanaya ninkan waxaabay waddanka inuu gubaa khatar eh aad baa mahadsan tahay ayo saaxib fikirkiisa uu ku mahadsan yahay dhegeystahaasi gaarisiho naga soo wacaysna dhegeystaha xigaan siinaya star f m hallow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة Hor- horta guddiga doorashada madax banaan waxaa waxaa guddoomiyaha jubakaasi magacaaga inoogu bilaabay halkaad inaga soo wacayso aniga aniga waxaa la yidhaha alxasan daahir maxamed waxaan joogaa magaalada gaarisa haye wada xasan.
highland waa garta ma fahante haye haddii ay rabaan guddiga doorashada ee gadaal looga soo daray afarta afarta commissiona gadaal looga soo daray hadday raila madaxweyne la rabaan ha u codeeen ayaga ha gaarsiiyaan haye
jubakati waa waa national ta- eh, returning officer asaga ayaa awood aas-tasuurka u sii in uu ku dhawaaqo laakiin afartan waxay leeyihiin iyaguna een, waxaan awood u leenahay inaan xaqiijino verifying waxa loo yaqaano wa waxaa ku ficnaa tabaraaruqu maalintii doorashada lagu dhawaaqayay ma ahane inta aanba doorashada lagu dhawaaqinoo mataqaana ay doorashada ay socotay marka inay qaylo keenaan matoos toddoba beri aan sugayni maalintii koowaadba inay mataqaana arrinta banaanka soo dhigaanaa ficneed waayahay ma fahamtid mar mar alla markii ay ogaadeen qofka reey iyo qofka laga reey ay ogaadeen ya Aha.
oo qofki dadkii meesha keensaday inaan laga reey kuuro laga reey ay ogaadeen ay ay ay- ay ka baxeen mataqaana guddiga doorashada Eh.
waxayna ku qaldan yihiin in ay ka baxaan guddiga doorashada aywa xafiiskooda jooga in ay wixii qalad ay sheegaan ay ahayd Ma waayahay fahamtid?
waayahay waxay ku leeyihiin haddii aan kaa dabageeyo ee, dabcan eh, maalmihii lasoo dhaafay maalmihii hore ee natiijadu ay socotay howluhu si wanaagsan ay u socdeen laakiin maalinta ugu dambe jabukati asaa iska soo print garaystay ku leeyihin ama iska soo daabacday ee nambarada uu yeray ama a- a- nimanku waxay noqdeen dabad dawladooda kasoo horjeeda ay noqdeen nimana hotel kale intay tageen ku qabsadeen si- eh, shir jaraa'id oo yidhaahdeen doorashada nin gaarsii ma jirta fifty plus one ah, boqolkiiba konton iyo hal qof wax gaarsii ma jirta sidaa darteed doorashada ha lagu celiye ayay ayay damceen inay ku riixaan jabukat jabukatan waa nin experience ah. waa ka diiday doorashadii hore twenty seventeenka ah waxaa walaaqay wuxuu ahaa esra jaloba ayuu ahaa Waa- esra jaloba markii meesha laga qaaday asaga meesha maxaa looga tagay raila markii iidaad inuu ka qaaday ahayd wuu aaminay twenty seventeenkina wuu la jiray haddana wuxuu la jiraa ninkii reeyey marka jabukaati arrinta ma taagne meesha dib stateska la sheegaya meesha ka socda Waa tahay.
system fiiri waxaan kaloo aan aan rabaa inaan dadweynaha la wadaago Mhm.
systemka wax mataqaanaa hawada laga hadgariyay maxay tahay warqadihii originalka ee afartan iyo toddobada county returning officeyaashooda originalka ayaa la hayaa kuwa ayaa ah, manual recount lagu samayn karaa hataa afartan iyo lixda kun oo polling station ayaa xabad xabad loo xisaabi karaa bedelkii la dhihi lahaa laba qofood aanba isdheereen boqol kun kun ama laba laba boqoloo kun aan isdheereen ee uu raila la soo taagay anay haliigu dhawaaqa weligeed maan aqrin mar maxkamad ee ku dhawaaqda hebela madaxweyne ah hebelna mataqaanaa madaxweyne ma ahan nin ay guddiga doorashada siiyeen warqad inta laga soo celiyey kamaa taas waxay meel u mari weysay taran bay meel u mari weysay aad baa mahadsan taran baa ku andacoonaya doorashada waa laga xaday Waayahay.
marka ha laga qaado maxaa la yidhahdaa eh, biden wixiina waa u socon waayeen Waayahay.
marka duqa aska aska nasta waqtigiisa waa u dhamaaday saas baan dhihi lahaa Saaxiib, aska ha nasta waa mahadsan tahay waa markii shanaadu maxkamaddu taaganya maalin maxkamaddu taaganya ninka Ah.
waayahay aad buu mahadsan yahay dhegeystaasi oo naga mahadcelinaya fikirkiisa gaariso naga soo wacay ee waxyaaba badan ayaa halkan ee, dhegeystayaashu ee, sidoo kale inay fahmeen ay tahay ee labada markaasi dacwad ee maxkamadda la geeyey koox walba waxyaaba badan ayay soo qorotay waxyaaba badan ayaa halkaasi laisku eedeynaya ee waxyaabaha halkan lagu eedeynaya waxaa ka mid ah oo kooxda afarta xubnood ay leeyihiin ee gudoomiyaha isagu in uu warqadiisa iska soo qortay oo sidii hawsh u socotay u wanaagsaneyd oo keligiis ee, markii ugu dambe xaqiijintii ugu dambe uu noo diiday ay leeyihiin oo isaga keligii ayaa soo qortay waxyaabaha halkaasi uu ku soo qoray iyo natiijada uu ku dhawaaqay halka jibukaat isna uu leeyahay in wax walba ay iyagu ka warhayeen ilaa iyo daqiiqadii ugu dambeysay bal dhegeystaha kale aan siino star f m hallow
Hello.
soo dhowow
Asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Magacaygu waa Iqra.
halkee joogtaa
Waxaan joogaa Gaariso.
haye barnaamijka waa la socotaa
Ha, Aad iyo aad.
mhm
Anaga haddaan ahayna shacabku waxaan codsanaynaa jabukaati inay lasoo qabto.
in lasoo qabta ah Ha, si degdeg ah.
oo maxaa dhacay
Jabukaati qalad ayuu ku socdaa.
maxay qaladku ku socdo
Haddiiba mar doorashada lagu celinayo, mhm jabukaati ma ahaan A B C-ga inuu ka tirsanaado.
haye
Ha, sababtoo ah waa tuug aad u weyn.
isaga yacni doorasho labaad inuu qabanay Oo la gato waaye, oo la gate.
yaa gatay
Ruto waa gate.
caddeen muu haysaa
Caddeena.
aha cadeen waxaa kugu filan laba goor ba wuu isbedelay marka hore azimiyo haddana U- u d a uu noqday i b c na maba ahaan sharcigooda inuu dhex galo doorashadii waxaas waayahay inuu ku dadaan marka adiga waxaa leedahay eh, hadalka kooxda azimiyo ayaad raacsan tahay ah in ninka tallaabo laga qaado
ha tallaabo inay laga qaado shacab ahaan baan anigu ka hadlayaa aad ba mahadsan tahay
aye
star f m hallow الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
aa mascab sahro waa islii kasoo hadlaysa waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha horta mascabo meeshaan wax faa'iido leh kama soo socdaan ma fahanta هيا هيا debukaatana run sheegi maayo kooxdiisa markaa fiirisid qalad haddii laakiin wallahi haddii xagga horta ilaahay wallahi ayaana dhihin haddii runta loo hadlo doorasho toddoba beri dhacaysa anima dhihi karo khaladaa ka jira ma fahanta هيا هيا debukaata wuu dalaalay laakiin meeshaan mindi mindi ku taagaa taagan aniga waxaanba jeclaan lahaaba intii waddanka dhibaato geli lahaa ama wakti dheer la istiisiidi lahaa in debukaata iyo kuwa isla hal- isla xataa islaantan hebla shareera la dhahay in meesha laga wada saaro kulligood beenay ku wada dhaqmayaan ma fahanta هيا marka waxa fiican ayaga dhanba intii meesha laga bixiyo wallahi waqtiga doontaba ha qaadatee commission cusub lasoo magacaabo ma fahantay هيا هيا waayo dadkan way is haystaan kuwaana waxay u tateynayaan odaga kuwaana waxay u tateynayaan madaxweynaha madaxweynaha la doortay wax meeshaan ruuna ma yaalo mid walbana jeebkaa loo soo bixiyay wax male ayagoo meesha jooga ma laha mid walba lacag baa lasoo siiyey corruption ay ku wada dhaqmayaan kulli intii la tirtiro dad cusub iyo wakti cusub doorasho horle la qabto odagaan ha lagu dhawaaqo maba suurtagal maa nin dhanaa xaanshidii la siiyey lasoo doortay waa laga diiday marka xaanshidan keeno ninkaana la siiyo ninkaana aa loogu dhawaaqay wax suurtagalaya ama soconaya ma laha ma fahanta waayahay marka waxaa fiican i e b c cusub dad cusub oo commissioner cusub in lasoo daayo nimankan iyo naagtan iyo kulli waxaa soo socdan khadka laga bixiyaaba jeclaan lahaa ani wa- waddanka dhanba saasuu ku xasili lahaa waa khayran ku rajeynaa insha allah aad baa mahadsan tahay saare eh, nairobi mahadsan tahay iyadana fikirkeedaan uga mahadcelinaynaa ee qaab wanaagsan ee qeybta uga soo noqotay barnaamijka dhegeysta xigaan siinaya ee qadka ku jira star f m hallow
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة آه، حسين بولحة ومنديرة هيا حسين
أنا waxaan leeyahay اه
doorashadii maandhow dhacday doorasho ka qurxaneed oo ka hagaagsaneed ma jiro waa garta
doorashadana xaq waxaa u leeyahay chairmanka inuu ku dhawaaqo waayahay
doorashada oo weli lagu dhawaaqin in dad madax ay yaacayeen oo marba dhinac u yaacayeen waa la sheegay marka waxaan sharciga maxkamadda supreme court buu taagan yahay supreme court go-aan ha ka gaarto Eh, kooxda azimiyo oo aad maqashay aan filayaa jabukati tallaabaha laga qaada ay leeyihiin wax laga qaadaya ma jirto fakaata xaq buu u dhahay inuu ku dhawaaqo haye
kuwan kale oo fanaanadoo ka carara ayaa khalad leh haye
afar beri shan beri inta baasha ay socoto maxay u sheegi waayeen Mhm.
iyagoo meesha duboomas jooga maxay u dhawaaqi waayeen ay loojin kale u tageen Waay.
hotel u tageen waayahay
midda kale waxaa weeyaan Mm.
afartan kale shaahida inay ahaadaan bay laakiin ninka xaq ugu lahaa oo ku dhawaaqi lahaa sibakaatu ah Mhm.
hadda wax khariban ma lehe baaritaan ha la sameeyo one by one ha loo baaro chapter four eeda haye
laba boqol oo kunnin dheer baa laleeyahay ma ma- ma doorasho dhihelin caqligal ma laakiin azimiyo waxay leeyihiin mar hore ayaa laga shaqaystay foomam kale ayaa la daabacay oo foom thirty four ah iyaga ma- sanad walba ma laga shaqaysanaa iyaga maxay u shaqaysan waayeen haye ajantiyaasha dhan nin warqod wada ma laha lihi annagu dowladda cada- doorasho cadaaladda ayaan rabnaa ayuu ku leeyahay raila oo wax inaan shaqaysanno oo ma rabno war cadaalad wad laakiin ajantiyaal qiimale oo dad qiimale oo waxa socda meesha la socda oo xisaabtama ay keenso waayahay wuxuu keenay dad isagoo kale oo hurdoonay haye nimankan waxay keenseen dad one by one oo la socda xisaabta Mhm.
marka waxaa weeyaan ajantiyaashiisaa yeelay haye raila mazomana ayuu keenay meesha waa gart saddex boqol oo looyar oo b h d haysata maxaa u tari marka Waa tahay.
ajantiyiisa waa duu hadlaaba waayahay aad baa mahadsan tahay xuseen wabilahi towfiiq thank you saaxiibka barnaamijka ayuu haa u mahadsan yahay star f m hallow
الو waa kusoo dhaweynaya
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة iyaga oo nairobi joogta هيا هبة فكرك هذا aa fikirkayga waxay ila tahay مهم.
inaanan nin jecleysi u hadlin صح annaga waa isugu kaayimid ninkii soo galo waddankan wax u qabanayaan rabnaa ilaahay nagu aadiyo واي هاي halka keliya oo aan leeyahay مهم.
jabukaati waxaa waaye waa la aaminay dadka oo dhan aa aaminay ma aha xisbi keliya ummadda kenya oo dhan aa aamintay koorada ku aamintay haye
mar bini aadamku wuu khaldami karaa maalin walba khalad joogto inay ka imaato ma- waa laga fiican yahay mhm marka aragtideeda ani waxay ila tahay haa nimankay wax ka qalaysan yihiin jabukaati waa haye marka arrintana waxaan jeclahay wadanka oo dhan waxaa ka sarreeya maxkamadda ilaahaa sarreeya maxkamadda aan u dayno waxay soo saartana aan ogolaano waayahay ee, jabukati ayaa qaladka saartay sidee marka ma maxaad ra- taageersan tahay ra'yiga ee raila iyo tiimkiisa ah in jabukati ee, lasoo qabto oo tallaabo sharci la marsiiyo khaladada lagu dacweeyay hadday maxkamadda soo cadayso ee run noqoto Mhm.
khaladkiisa in lagu maxkamadeeyaan jeclahay qof kaloo la aamino kenya oo dhan aamintana la keeno waayahay ha aad baa mahadsan tahay adaa mudan hiba nairobi mahadsanta iyadana warka barqanimo ayaa foodi nugu soo haya oo aad maqli doontaan daqiiqadaha soo socda dhegeystayaal intaasi ka hor dhegeystayaal kooban aan siinayaa fursadda mar kale dhanka wicitaanada star f m halow halow dhegeyste
Ah, maxamed mandera wa- yaa
maxamed mandera haya maxamed codka sare u qaad
ha waan ku dhowahay haya ma barnaamijka waa la socotaa soo maa
ha aniga sidaan qabo waxaa waaye hahey
macnaha in oo dadkan waqooyi bari dega ay ka hadlaan xaaladan oo kale maba u banaanaba maxaa dhacay
macnaha arrin ayaga ka weyn waaye ma fahamtay haye sidee uga weyn tahay shacabkii ee, dalka ku dhaqnaa soo maa labadan nin oo meesha isku haya hadda qabiil ahaan dadkan waqooyi bari labada qabiilba way ka badan yihiin mid mid marka loogu soo bixiyo haye
marka dadkan waqooyi bari degoo soomaalida sheeganaya waa un dad lagu shaqaysto markii doorashada la gaaro un la kala gato un waayo marka wax weyn oo hadalkooda soo kordhinayo male arrinta arrin iyaga ka weyn waayo oo dadka waddanka hadda maamulaya gacanta ugu jirta iyo adduunyada kale haddii markaas inay wax ka qabato rabto ma ogiye Adiga- nin wajeer jooga iyo nin gaaris iyo nin mandheera oo saaka markuu soo kacayba gaajo kusoo kaco gaajo ku seexanayo howl u taalaba ma ah marka waana mahadsan tahay saaxiib waa garta dhegeystaasi ee, arrimo kale ayuu noo sheegay waa ka gudbayaa laakiin uu mahadsan yahay dhegeystaha xigee qata ku jira star f m halow soo dhowow waa dhawaa walaal magacaaga
magacaygu suuba mandheera waay haye suuban
ani maanigaygu waxaan leeyahay Mhm.
labadan qof kii alle u qorna waa helay kii alle u calfina waa waay haye
marka ana hadda kula hadla reela urdi haye
hadduu alaf ku waay muxuu waay mili alaf buu ku waay haye
laashaan waxaan dhihi lahay warkeeda waa batee dhulka nabadda nabadda naasna nugule nabadda ku fiican yahay hee
alla wuxuu yahay waan soo arag wadamo badan oo inta soddon sana afartan sagaaro waa hadda fadhiisan waay waa aragnee Mm.
dhulka ala la hortooda bahasha meesheeda ha loo daalee kii hele waa lagu calka ha loo daalee ku salaama in badan aad baa mahadsan tahay Eh, suuban mandheera mahadsan tahay Eh, soomaalida waxay ka mid tahay qowmiyadaha ugu badan dalka kenya tirakoobkii lasoo dhaafay ee la sameeyey eh, haddaan khaldaneen ta- kaalinta shanaad ayay galeen ayaan filayaa yacni population kenya kenyaanka soomaalida ah yacni tir ahaan markii la dhaho number five ay ahaayeen afartan eh, dabcan ku dhowaad konton qowmiyadood oo dalka kenya ayay kaalinta shanaad ka galeen taasoo micnaheedu tahay in dad aad iyo aad loogu xisaabtamo ay yihiin dad markaasi eh, siyaasadda xitaa een, haddii ay u jeedsadaan wax ka goon kara national politics aan ka hadlaya dabcan eh, siyaasadda markaasi qaranka oo gorgortan geli kara eh, ra-iisul wasaare iyo waxyaalo mid xitaa ku gorgortami kara laakiinse eh, dhegeystahaasi wuxuu leeyahay annagu eh, halkaasi maana gaarin welina maana gaarina halkaasi oo weli aan iska jiifna ayuu leeyahay bal laba dhegeyste aan siiyo iyo saddex dhegeyste intaan ka gaaro eh, qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka ayaan doonaya inaan soo qabto xigaha star f m halow
halo soo dhow walaal
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
aa walaal waxaa wey raadi asagaayo fadlan
aafilan waan gaabinaya horta waxaa wey waxaan arrintan Eh, magacaada noo sheegteed horta waa cabdullaahi lidhaa mandheera jooga haye haye
waxaa wey horta waxaan dowladda hore uhuru waa waxaan ka sii sameeyo in rayla loo dhiibo waaba sii qorshaysanay
haye so marka tii ilaahay baa maaragta ka soo hornacday kow
wax walba ogta wax adiga damacsan tahay dii wax ka weyn de ilaahay baa wax walba ogmogta haye
election baa la aadi waa la dareeray ninkan amla wuu sheegin jir jiro anigii ninkan dhexdeeda ka baxa haye
maadaama ay sidaa heeday doorasho loo qaxo doorasho doorasho ka cadaalad badan kenya weligeed kama dhicin ko
waxaas sootay n b iyo babanay wax hadda kootiya aadan maba jirto kenya waa la yaabin sanadkan hataa looyarada shaqalaan baa ku dhaca haye
waxay gaadayeen aday n b o haysatay iyo gabana oo leewaali dhaciyo waxaasaa loo fadhiyay mogta mhm
qof walba oo isu taaniyeediyey doorashada doorasho kamid a weligeed kenya kama dhicin laakiin waxay ku leeyihiin iskuma xirna midda madaxweynaha iyo midda gobolada
maya horta firi maxaa waxaa lagu fiirinaa horta systemka hadda iyo i d c iyo fuula jabuuraadka ay qabteen mm
waa system caalami u ahaa haye
cid oo laga eexsane male haye
afartan qof oo hadda a b c ay sheegaysana afartan si lagu keeno waan garanayna kenyaan baan nahay mogta mhm
han shee gabay la socdeen eightiinkii baa la qoray
haye
maqasha meesha waxaaba loo geeyey gabadha hadda jireera shareera cali joho iyo xadiiskii ka shaqaynaysa bambaaso haye
waa arrinteeda dhawaan la aqaanaa waa garta
marka waxaa weeye laakiin si xaq bay ku dhacday lix beriyeen sug tooba beriyeen sugayna beri ah maalinta lixaad
mhm mhm
kow iyo tobanka galabnimo markay tahay booliiska la tirtiray waa yahay iyay barti ka baxeen waa tahay
markay u baxeen yani ulijeedeen xisaab oo dhan waa la ogaaday waxay ku dhaadhiceen village vakatidhe forty nine forty nine ka dhigsiyo electionka dib
mhm loogu celiyo haye
village vakatidhe nin meesha mas-uul ka ahaa buu ahay waa ka diiday waa garta
wuxuu dhahay saane waxuu dhahay xisaabta waatana maxaan saa ugu dhiibay mhm
halkii bay ka dareereen waxay dhaheen anaga shuqulka weligeena sareena hotel baa la aaday mhm
in wadanka ay qalqal geeyeen bay damceen waa tahay
laakiin shacab weynihii wadankii aan sahnay waa garta
wax qallaasoo barashaan ka dhacday male haba yeeraatee mhm
marka waxaa weeye Ah.
hadda afartaas ah, midka biliiska weyn midka oo milita kullii waxay la rabeen raila in la siiyo waa tahay aad baa umahadsan tahay
saawala saasa thank you dhegeystaasi waa mahadsan yahay dhegeysta ugu dambaan fursad u siiya barnaamijka yuuhaa qaybtii labaad ee barnaamijka warka ayaad maqli doontaan daqiiqadaa soo socda dhegeystayaal balse aan soo qabto qadar adeega qaybta ka ah barnaamijka imika dhegeyste ee, haddii aan kuu soo qabto waxaa luu leeyahay two in one aanu kor isku qaadno dhegeyste haddaanu kenyaan nahay waa inaanu isgarab siinaa oo isla soconnaa dhibaatooyin kala duwan ayaa la dareemay waxaana had iyo jeer laga maarmaan ah in aanu garab isa siino marka dhegeyste waa inaan garab isa siinaa si aan dhammaanteena u wada noolaano ama aan kaga gudubno dhibaatada na hortaagan qofka kuugu dhow caawi ayaa lagu leeyahay sidoo kale safaricom ayaa macaamiisheeda garab taagan oo waxay u keentay adeega loo yaqaano two in one aan kor isku qaadanayaa lagu leeyahay oo waxyaabo badan ayay ku helayaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya kadib markay garaacaan star four four four star two two hash waa xidig afar afar afar xidig labo labo afar gees ama isticmaalaan my safaricom app kow dhegeysta waxaad helaysa one g b data bundle oo ah ee, hal markaas si saac ayaad helaysaa labaatan shilin ayaad bixinaysaa sidaad doonto ayaad ee, muddo hal saaca embidada ama internetkaada u isticmaalaysaa muuqaalkaad doonto ayaad ku daawanaysaa halkaad doonto ayaad ku galaysaa unlimited calls sidoo kale hal saac ayaad saa doonto u hadlaysaa koolka intaad markaasi gesho ayaa halkaasi telefoonka dhigaysa muddo hal saaca adigoo aan jarin labaatan shilin oo keliya iska bix ayaa lagu leeyahay sidoo kale muddo afar iyo labaatan saacadooda unlimited s m s sidaa doontay afarinta gaaban u qoraysa s m s ka ayaad ku jaad garaynaysaa labaatan shilin aad bixinaysaa sidoo kale twenty four hours ayaadna isticmaali karaysaa sidoo kale safaricom ayaa u siinaysaa fursad macaamiishooda inay cunno ku iibsadaan dhibcaha bonga points ma maqasho adiga bonga points ayaa cunno lagu iibsanaya dhegeyste waxaa jira dad ay ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga points ay u buuxaan taleefonka orodoo tag supermarketka kugu dhow oo kusoo iibso cunnada aad u baahan tahay bonga points xitaa haddii aad rabto waxaad ugu iibin karaysaa saaxiibadaada kaliya waxaad garaacaysaa star one two six hash waa xidig hal laba lix afar gees dhegeyste sidoo kale safaricom oo macaamiisheeda garab taagan ayaa waxay siinaysaa barnaamijka ndoto zetu oo ah mid ay bulshooyinka kala duwan ku xaqiijinayaan riyadooda safaricom ayaa u rumaynaysaa kaliya waxaa lagaa doonayaa dhegeyste in codsi oo u gudbiso safaricom ndoto zetu kaa codso safaricom foundation amaba dukaanka kuugu dhow ee safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qeybta waxbarashada education sector oo safaricom ay kugu garab taagan tahay in caruurta ay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxay fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardayda macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwii ansixiyeen mahadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaadna ka helaysaa shabakada ama markaaad garaacdo xidig labo sagaal hal afar gees waa star two nine one hash dhegeyste halkaasi ayaad garaacaysa si aad uga hesho adeegaasi aanu kusoo sheegnay iyo weliba sidoo kale in riyadaada aada rumayso iyo weliba in aad markaasi bonga pens ku iibsato cunno iyo weliba dhibcahaasi cunno aad ku iibsato saaxiibadaada aad ugu iibso sidoo kale asxaabtaada iyo weliba qof allaala qofkii kuugu dhow sidoo kale inaad hesho ofagaas aanu ku sheegnay labaatan shilin oo keliya dhegeyste koolka iyo weliba s m s ka iyo weliba internetka ayaad dhammaantood ku helaysaa kuna soo dhawaada qaybtii ugu dambe ee barnaamijka ogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal daqiiqadii ugu dambeeyay ayaan uguda gelinaa star f m codka gobolka waqooyi bari aadna naga maqlaysaan si toosa dhegeystayaal anigoo musaa ismaaciil barnaamijkeedii intaa dayanayaa dabcan qeybtii koowaad iyo weliba qeybtii labaad ee barnaamijka ayaad soo maqasheen oo aan uga hadlayna maanta arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka si gaar waxaan uga hadlaynay arrimaha la xidhiira kala jabka guddiga doorashooyinka midba kiis si gaara u gudbiyey sidoo kalena guddiga garabka jabukati oo iyagu iminka saraakiisha sarsare ee dowladda ku eedeynaya in lagu qasbayo inay raila odinga ay ku dhawaaqaan iyo weliba in markaasi wareegga labaad ee doorashada la aado iyo xabalmeda lagu qasbay sidoo kalena maalinkii shalay aheyd ninka lagu magacaabo rafael tuju sidoo kalena ah xogihii hore ee xisbiga jublia haddana ah madaxa fulinta ee azimio lamoja uu sheegay in jabukati weliba xubnaha isaga taabacsanba ay kulan qarsoodi ah la yeesheen uuna hayo muuqaaladaasi uuna soo bandhigi karo waana inay wuxuu sheegay in ay markaasi ay sheegaan waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo guddigaasi si guud arrimahaasi aanu barnaamijka uga hadlayna dhegeystayaal waxaa markaasi lagu fasiran karaa bisabab qabsiga soo batay weliba eedeymaha dusha laiska saarayo ee kooxaha kala duwan udhexeeya aanu barnaamijka ku eedeynay iyo weliba kooxda zimiyo iyaguna ku doonayaan in jabukati tallaabo laga qaado waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan si qeyb uga soo noqdaan daqiiqadaha ugu dambeeya qeybta ugu dambe ee barnaamijka star f m hallow calaykum asalaam waraxma soo dhawo barab qalamidah ruqya waa tahay aada waa mahadsan tahay dabcan waa ka raaligelinayaa dhegeystayaasha dhankaasi iyo goobaha kala duwan ku sugan iyagu idaacadda ka maqan tahay mar saan horey usheegina u sheegnay aan rajeynayno in daqiiqadaha soo socda markaasi iyo saacadaha soo socdaan ay usoo laaban doonto bal saaxiibada kale ayaan doonaynaa fursadda siiyo si iyaguna barnaamijka qeybta uga soo noqdaan xigaha star f m hallow calaykum asalaam waraxma magacaaga cali waa kusoo dhaweynaya haya haya barnaamijka uguda gal barnaamijka haddaan kusoo dhawaado horta waxa meeshan ka jirta siyaasadda wareerka meesha laga soo dheh aha markan waxaan dhihi lahay bedel siyaasadda wareerla keenin ruuta la loo dhawaqa aan rajeyna insha allah yah
in yacni ruuta un lagu dhawaqa aan rajeynaa dhe waa tahay aada waa mahadsan tahay saasi waa mahadsan yahay xigaha star f m hallow waa ka gudbaya dhegeystaasi meel aada u buuq badan ayuu joogaa star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma horta waxaa waaye horta maxkamadda inaan gabar jooga waaye ha magacaaga inoo sheegteed waxaa la yidhaha jubbaland waxaan kasoo hadlaya magaalada gaarisa haya haya
horta dimuqraati xisbigiisa horta aad iyo aad horta leef u qaldan mhm
marka aniga hata sanadeeda waxaa la geeyaan say ku tegi lahayn ha
sanadeeda waxaa waaye waa in horta labada meelba labadooda kor loo fiiriyo oo laga baxiyo uhuru laba sano iska haysta haye
labadaas sano uhuru haysta marka i b c kulli la fikira haye
oo lasoo magacaabo kuwo kale kaaso hadda ruus hadii loo dhawaaqana dagaal aa dhici raila hadii loo dhawaaqana diyaal aa dhici maxaa dagaal ugu dhacaya da maxkamadda waxay go-aamiso sababo nin kasta oo alaa tahay a b c way kala qaybsantay kana kana reeyay kana kana reeyay haye
marka labada dhibaa ka jira labada kora loo fiiriyo mhm maxkamadda marka ku celisaa dhahda haye laba sano dib ha loo dhigo haye ijaac- xisbi cusub waa marka dimuqraati xisbigiisa ala daadiya Mhm.
oo lasoo magacaabo oo da- tababara loo fidiyo haye ka dambaana doorashaa laisugu imaa labadaas sane uhuru kila lugta kore u taaga
war ele waayahay aada umahadsan tahay saasi u mahadsan yahay eh, qodob kaloo aada u xiiso badan oo meesha kusoo daray baa dhegeystaha kale ayaan siinaya star f m hello Waa ka xumahay dhegeystahaasi waxaa moodaa in meel aada iyo aada u dabeel badan uu joogo inoma suurtagelayso inuu barnaamijka qayb kasoo noqdo waa soo gabagabeyn doonaa daqiiqadaa soo socda barnaamijka Eh, intaasi ka hor laba ilaa saddex dhegeystay ayaan doonayaa inaan fursadda u siiyo si barnaamijka uu qayb uga soo noqdo star f m hello soo dhowow meel aada u buuq badan ayaa joogtaa saaxib yaa boodhaa miyaa saaranta saaxiibo mooto miyaa saaranta mooto yaa waa tahay dhegeystahaasi khadkaygu ka baxay meel aad iyo aad u- eh, u dabeel badan ayuu joogaa si wanaagsan iskuma maqalno bal saaxiibka kale aan siiyo star f m hello halo camir misalani yaa camir misalani waa kusoo dhabeynaya caamir haddaan u guda garo aha haddii laba nin haddii lagdamaa nina maalo lagdaamo haye dadkii hore ilaa isangeliya waxay leeyihiin ilaa dhul jecel mooye ha lama lagjahaayo haye
fiicanba yaa taasna waa laga fiicanya haye
waana nin salaamay
tahay mahadsan tahay aanu ka qaadnay anaguna star f m hello
Hello, Assalamu alaikum.
calaykum asalaam waraxma
Waa Fatima Nairobi.
soo dhowow
Waan dhawa.
barnaamijka u gudagal
Haa, waan ku jiraa. Haa, Walaalo horta waxaa waaye. Horta madaxdan annagaa bay na wareeriyeenba.
maxay ku wareeriyeen Waxay noo wareeriyeen horta waxaan haashaan waa loo soo riday.
haye Artida intay kala xadeen ayaga maaragtaye waxay kala xadeen haddana maaragtaye waxay rabaan qayli iyo rafaad inay noo keenaan. Marka waxaa waaye mid waa loogu dhawaaqan mid wuxuu leeyahay anaa badan. tan kale cabsiyaa jirta haddana waxay leeyihiin mid haddii mid loogu dhawaaqo tan kale waa loogu dhawaaq tan haddii la yelo tanaa loogu dhawaaqa marka waxaa way dhibaa ma ay soo wadaan waa garta soo ma aha haye marka waxaa waay wixii dhexjali jiray walba sidan ay isu qasan jireen ma darate Mhm.
hataa tuwo sidan sidan unbaa ahayd waa garta
marka waxaa waaye dhib kale ay soo wadaan mooshi hadda waxay soo wadaan oon anad arkayno ma jirto dadka horta waaba la ilbaxo hadda dhanu iskaadama dhigayn laba udaalida ilmihiisuu dhacsanaya Mhm.
wixii isdagaalayna ayad unbaa isdagaalayaan kalba waa garta jeetiya inay isku tumaan mooshee nin uu imaanayo oo la tumayo ma jirto Mhm.
marka waxaan leeyahay maslaxa hadda ay keen waayaan kenya waxaa waye horta harlin inuu burbur u keenana waa dhibaato waa yahay
marka waxaa waaye waxaa loo tashado baan leeyahay nin lababa ha tashado aada waa mahadsan tahay
nabaam faadimo nairobi mahadsan tahay Eh, iyaduna madax xanuun ayay noogu ridanaya leedahay eh, siyaasiyiinta iyo weliba eh, dooda halka ka socota ee maxkamadda kiisaska Eh, aan siiyo dhegeystaha ugu dambe ee aan barnaamijka kusoo gabagabeynayo star f m hello
walaalihiis wacalaykum asalaam waraxma
masacado ii waro waa fiicanna walaal
walaal aniga horta aragtidayda saylabaa laydhahaa waxaan kasoo hadlaa gaarse Mhm.
aniga horta raylaan la qaba haye
raylaan la qaba aniga yacni in jabukati tallaabo laga qaado
taaba laga qaada ninkan waxaa waaye waa mar hore iyo mar dambe waa nin cadaalad raba horta haye wax ka dulqaad badan malaa rayla waa yahay ninka adduunka ugu dulqaadka badan inaa isaga yahaan umalaynaaba ma hubtaa
waa ninka shan jeer waraha oo isku dulqaadana isku soo gala oo asaga wixiisa cad yihiin la la shubanaan ku tursada haye oo wila socda waa garta marka jibkaad bisar ku dhaqmi waxaan la odhan guddiga waxaa la rabaa inay shaahid ka wada yihiin oo meesha taagan yihiin Mhm.
marka ay dadkan baxayaan hadday qaldanayaan oo hadda leeyahay qalba ku tilmaama Mhm.
asagoon ku dhawaaqay uu sheegi lahay oo arrintaan aysa dadkan maxay u banaynaan dan kale ay leeyihin waxaas u dhihi lahay arrinta oo shaaca kasoo waa yahay marka maadaama ood yeelin ana waxaan aaminsanahay ninkan inaad wax qalad ku socda qaladkiisana waa sii saxde ha la soo qabta dawladda hana dhihilahay si deg deg ee ninkan maxkamadda loo soo taago maxkamadda si cadaalad ee hasu bilisa arrintaas waa tahay
waana ka baxay aada baa mahadsan tahay dhegeysta ugu danbaan fursada siiyey ahayd gabadhaasi gaarsiinaga sugeysay oo naga mahadcelinaya ayadana fikirkeeda ballan soo qabto qadarada ka qaybta kaa barnaamijkan kusoo gabagabeynayo dhegeysti haddaanu kenyaan nahay waa inaanu isgarab istaagnaa oo garab siinaa oo isla soconnaa dhibaatooyin kala duwan ayaa la dareemay waxaana had iyo jeer laga maarmaan ah inaan garab isa siino two in one ayaa lagu leeyahay marka dhegeyste waa inaanu garab isa siinaa si dhammaanteena u wada noolaano ama aanu kaga gudubno dhibaatadana hortaagan safaricom ee macaamiisheeda garab taagan oo waxay u keentay adeega tuinwane ofa oo waxyaabo badan ku helayaan maxaad ku helaysaa macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya kadib markay garaacaan xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees waa star four four four star two two hash ama isticmaalaan my safaricom app kow dhegeysta waxaad helaysaa one g b data bundle valid one hour twenty bob labaatan shilin ayaa waxaa ku helaysaa hal g b ee data ah oo hal saac markaasi ku shaqeynaysa sidoo kale labaatan shilin oo keliya waxaad ku helaysaa unlimited calls hal saac ayaa saa doonto u hadlaysaa afar iyo labaatan saacadood ayaa s m s iyo weliba short message-ka aad saa doonto fariinta gaaban u qoraysaa dhegeysta labaatan shilin oo keliya ayaadna bixinaysaa sidoo kale safaricom ayaa u siinaysaa fursad macaamiishooda inay cunno ku iibsadaan dhibcaha bonga points waxaa jira dad ay ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga points ay u buuxaan oladoo tag supermarketka kugu dhow oo ku iibso cunnada aad u baahan tahay bonga points xitaa haddii aad rabto waxaad ugu iibin karaysaa saaxiibadaada garaac oo keliya xidig hal labo lix afar gees oo star one two six hash dhegeyste ayaad garaacaysa kadib bonga pointska ayaa cunnada kusoo iibsan karaysa sidoo kale safaricom oo macaamiisheeda garab taagan ayaa waxa ay u keentay ama siinaysaa barnaamijka ndoto zeto oo ah mid ay bulshooyinka kala duwan ku xaqiijinayaan riyadooda safaricom ayaa u rumaynaysaa riyada kaliya waxaa lagaa doonayaa inaad codsigaaga u gudbiso safaricom doto zeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka kugu dhow ee safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qaybta waxbarashada oo safaricom ay kugu garab taagan tahay in caruurtaada ay helaan waxbarashaday u baahan yihiin waxay fursad u heliyaan waalidiinta iyo weliba ardayda macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwii ay ansixiyeen macadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaadna ka helaysaa dhegeyste shabakada ama markaad garaacdo xidig laba sagaal hal afar gees ayaad garaacaysa star two nine one hash halkaas iyana oga faa'iideysan karta waxyaabahaanu ku soo sheegnay haddii ahaan lahayd arrimaha waxbarashada inaad riyadaada rumayso inaad bonga points ku iibsato cunno iyo weliba in aad labaatan shilin oo keliya ku hesho adeegyada kala duwan haddii ahaan lahayd call haddii ahaan lahayd data iyo haddii ahaan lahayd s m s kama fariinta gaaban dhegeyste halkaas ayaana doonaya inaan barnaamijka kusoo gabagabeeyo dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladda dalka oo arrimaha siyaasadda iyo weliba waxyaabaha dalka ka taagan aanu oga hadlayna maanta osniina aad baad u mahadsan tihiin waa idinkaga mahadcelinayaa inaadna dhegaysataan sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka qaybta ka soo noqday fikradahooda kala duwan iyaguna aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa barnaamijka wuxuu inoo soo bilowday toddobadii iyo weliba barkii oo subaxnimo ayuu inoo soo bilowday barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kalena idiin farsameyn anigu ah mustac ismaaciil kulanka xigayaan dib u kulmi doonaa intaasii ka hor waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo